alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu alaa rasuuli اllah wala alihi wasaxbihi waman ihtadaa bihudah waxaa inoogu dambeeyey darsigii hore hadalka mualifku yiri raximah اllah كن ريق البشر إن الحر همته صحيفة وعليها البشر عنوان ورافق الرفق في كل الأمور فلم يندم رفيق ولم يذممه إنسان ولا يغرنك حظ جره خرق فالخرق هدم ورفق المرء بنيان أحسن إذا كان إمكان ومقدرة فلن يدوم على الإحسان إمكان فالروض يزدان بالأنوار فاغمة والحر بالعدل والإحسان يزدان صن حر وجهك لا تهتك غلالته فكل حر لحر الوجه صوان فإن لقيت عدوا فالقه أبدا والوجه بالبشر والإشراق غضان دع التكاسل في الخيرات تطلبها فليس يسعد بالخيرات كسلان لا ظل للمرء يعرى من تقى ونهى وإن أظلته أوراق وأفنان لا ظل للمرء يعرى من تقى ونهى وإن أظلته أوراق وأفنان والناس أعوان من والته دولته وهم عليه إذا عادته أعوان سحبان من غير مال باقل حصر وباقل في ثراء المال سحبان لا تودع السر والشاء يبوح به فما رعى غنما في الدو سرحان لا تحسب الناس طبعا واحدا فلهم غرائز لست تحصيهن ألوان ما كل ماء كصداء لوارده نعم ولا كل نبت فهو سعدان لا تخدشن بمطل وجه عارفة فالبر يخدشه مطل وليان لا تستشر غير ندب حازم يغذ قد استوى فيه إسرار وإعلان فللتدابير فرسان إذا ركضوا فيها أبروا كما للحرب فرسان وللأمور مواقيت مقدرة وكل أمر له حد وميزان فلا تكن عجلا بالأمر تطلبه فليس يحمد قبل النضج بحران كفى من العيش ما قد سد من عوز ففيه للحر إن حققت غنيان وذو القناعة راض من معيشته وصاحب الحرص إن أثرى فغضبان حسب الفتى عقله خلا يعاشره إذا تحاماه إخوان وخلان هما رضيعا لبان حكمة وتقى وساكنا وطن مال وطغيان إذا نبى بكريم موطن فله وراءه في بسيط الأرض أوطان كن ريقا البشر إن الحر همته صحيفة وعليها البشر عنوان وعليها البشر عنوان oo macnihiisu uu yahay waxaad noqotaa qof weji furfuran rayiq albishri macnaheedu waxa weeye jamiil jamiilu albishri walmuxaya qof weji furfuran sababtuna oo aan wejigiisu cabuus uu xidhxidhan yahay ahayn ina alxura himatuhu sababtu waxa weeyaan qofka khayirka ah ee faadilka ah ee kheyr badanaha ah nin ragaadka ah himadiisu waxa weeye saxiifatun waa weji furfuran oo wa calayha albishru cinwaanu uu waxa weeyaan astaan u yahay weji furfurnaanta akhlaaq wanaagsanidu waxa weeyaan ay astaan u tahay waxaanaynu tilmaanay inuu nebigu yihi sala allahu calayhi wasalam almu'minu ya'lafu wayu'laf wayu'lafu ilayhi aw kaama qaala sala allahu alayh wasalam marka qofka muslimka inuu noqdo qof aanay dadku ka didin oo waxa weeyaan laga yaacin oo wejiga cabuuska ah iyo weji xidhxidhnaanta iyo maaragtay qallafsanaantu qofka muslimka ah akhlaaqdiisa wanaagsan kama mid ahaa sidaa awgeed baa nebiga waxaa lagu yihi walow kunta fadan qaliida alqalbi lanfaduu min xawlik waxa uu yihi jariir bnu cabdillaahi radia allahu canhu maan arag nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam ilaa oo imuu arkin ilaa ilaa tabasama wuu ii dhoola cadayn jiray buu nebigu alayh salaa ayuu yihi jariir bnu cabdillaahi oo rasuulka sala allahu alayh wasalam farxad ayaan ka arki jiray marka aan arko dee waxaana uu nebigu soo gaarsiiyey inay sadaqada yacni ka mid tahay inaad walaalkaa kulan kulanto weji furfuran tabasumuka fii wajhi akhiika sadaqa buu nebigu alayh isalaatu wasalaam dhoolla cadaynta aad walaalka wejigiisa markaad aragto aada dhoolla cadayso inaad ku faraxsan tahay aada muujisaa waa sadaqa buu nebigu alayh isalaatu wasalaam marka waa inaanu qofku iskaga bakhaylin taa waa inaanu iskaga bakhaylin wuxuu yihi sheekhu waraafiq irifqa waraafiq la saaxiib arifqa dhibirsanaanta la saaxiib fii kulli lamu fii kulli lumuuri umuurta dhammaanteed rifqi la saaxiib waraafiqi rifqa rifqi la saaxiib fii kulli lumuuri umuurta dhammaanteed rifqi la saaxiib falam yandam muu murugoonin rafiiqun mid dhibirsani walam yadmumhu muu dhaleecaynin oo wax kamuu sheegin insaanun qof walaa yaquranka yaanay ku dagin xadun dheef oo jarahu uu soo jiiday kharaqun yacni waxa weeyaan deg deg iyo waxa weeye daysh iyo fudayd iyo cunfi iyo ad adayg waxa weeyaan dheef uu soo jiiday ha ku dagmino hays odhanin dee waxa weeyaan dheeftaaba adayg iyo iyo maxa weeyaan ad adkaan iyo waxa weeyaan fudayd baa lagu keenay oo ninkaasi tiiba uu ka faa-iideeyey kaga dayo sababtu maxay tahay falkharqu fudaydka iyo waxa weeyaan dayshka iyo iyo duulduulku hadmun waa mid waxburi waa mid waxdumiya wa rifqu lmar-i bunyaanun qofka waxa weeyaan rifqigiisa uu iyo dhibirsanaanta uu sameeyaana waa dhisma buu yihi sheekhu halkan sheekhu wuxuu ka hadlayaa khuluq aada iyo aada u wanaagsan oo sharcigu aada iyo aada uu u tixgeliyey aadna inoogu booriyey waxa uu yahay khuluqaasi in qofku uu rifqiga ku dadaalo rifqiga inuu ku dadaalo oo qofka muslimkaah uu noqdo qof dhibirsan uu noqdo oo marka waxa weeyaan marka uu maaragtay umuur mucaalajeynayo ee uu doonayo inuu wax waxa weeyaan xaliyo ama mushkiladii ay la soo kulanto ama dhibi ay qabsato in waxa weeyaan xalka aanu ka dhigin yacni xadgudub iyo waxa weeyaan fudayd iyo waxa weeyaan cunfiyo ad adayg iyo waxa weeyaan tahawur iyo cadhadu intay qaadda inuu wax iska xaraaso waa inaanu saa yeelin waa inuu ku dadaalaa inuu shayga waxa weeyaan in badan ka fikiro uu eego maxaa waxa weeyaan waxa ku xeeran oo dhan uu eego uu ku dadaalo inuu ku xaliyo rifqi iyo dhibirsanaan nabigeenu calayhi salaatu wasalaam waxa uu yirhi maa kaana arifqu sida bukhaariga qeyrkii ku sugan maa kaana arifqu fii shayin ilaa zaana rifqigu iyo dhibirsanaantu may gelin shay ilaa way qurxisay buu yihi nabigu calayhi salaatu wasalaam ilaa way qurxisay haa waxaa riwaayaadka yani khaarijka saxiixulbukhaari kusoo arooray inuu nabigu yihi walaa kaana alkharqu walaa kaana alkharqu fii shayin ilaa sha ilaa shaana yacni waxa weeyaan degdega iyo cajalada iyo waxa weeyaan maaragtay fudaydku shay may gelin ilaa way khariibeen buuri nabigu calayhi salaatu wasalaam a degdega waxaa kamid ah afxumaanta in waxa weeyaan qofku waxa weeyaan afxumo uu wax ku xaliyo oo waxa weeyaan umuurta ku waajaho walihaadaba riwaayaadka qaarkood waxaa kusoo aroortay inuu nebigu yihi walaa kaana alfuxshu fii shayin afxuma shay may gelin ilaa way khiribta ayaa kusoo aroortay riwaayaadka waxa weeyaan xadiiska qaarkood si awgeed baa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi ilaahay hadduu waxa weeyaan ahlu beytin khayr la doono idaa araada allahu biahli beytin khayran adkhala calayhim rifqa ilaahay hadduu cid yacni ama qoys ama dad ilaahay uu la doono rifqi iyo dhi- khayr khayr hadduu ilaahay la doono waxa uu siiyaa rifqi iyo dhibirsanaan ah. nabigu caleyhi salaatu wasalaam xadiiskaa horenu sheegnay riwaayaadkiisa qaarkood waxaa ku jirta inuu yidhi wa ina allaha rafiiqun yuxibu rifqa ilaahayna waa mid dhibirsan addoommadiisa u tudhid badan waxa weeyaan waxa weeyaan cidda tudhe ee naxariisata ee waxa weeyaan umuurta rifqi iyo waxa weeyaan degenaansho ku eegtana ilahay mid jecel weeye si awgeed baa rasuulku sala allahu aleyh wasalam saxaabi saxaabadiisa ka mid ah ashaj ibn- ashaj cabdiqays al ashaj cabdilqays nabigu wuxuu ku yidhi ina fiika khaslata khaslatayni yuxibuhuma alla yuxibuhuma allaahu warasuuluh waxaad waxaa ilaahay uu ku siiyey laba dhaqan oo ilaahay iyo rasuulkiisu ay jecel yihiin baa ayaa lagu siiyey buu ku yihi nabigu aleyh salatu wasalaam saxaabigaas markaasu saxa- nabigu wuxuu uhi waa alxilmu dulqaadka iyo wal anaatu deganaanshaha a iyo rifqiga iyo inaad waxa weeyaan dulqaadka ku dadaasho aanad noqonin qof waxa weeyaan cadhadiisu ay ka qaalib noqoto iyo deganaanshaha ilaahay uu ku siiyey ee uu kaa ilaaliyey cajalo iyo deg deg iyo waxa weeyaan eh, maaragtay eh, wixii eh, fudaydka lagaa ilaaliyey saxaabigaas saxaabi aada u caqli badan baa markaasuu nebigu rus- wuxuu ku yihi nebiga nebi maxamedow labadaa dhaqan ee ilaahay uu isiiyey ee maaragtay aad ii sheegtay ajubiltu calayha miyaa laygu abuuray oo ilaahaybaa igu abuuray mise waan kasbaday markaasaa lagu yihi waa lagugu abuuray ha saasuu ilaahay kuu dhaliyey hadda ma garata marka eh, rifqigu shay ma gala sidaa nebigu caleyhi salaatu wasalaam uu sheegay ilaa waxa weeye waa uu qurxiyaa eh, waxa weeyaan khayr baana yani waxa weeyaan iya laga dheefaa rifqi dhammaantii khayr baa laga dheefaa nebigu caleyhi salaatu wasalaam wuxuu yihi sida xadiis saxiixa kusoo aroortay man yuxrim irifqa qofka rifqi laga saaro ee rifqiga iyo deganaansha iyo dhibirsanaanta waaya yuxrim ilkhayr khayrkaa laga xarima nebigu caleyhi salatu wasalaam man yuxram man yuxram الرفق man yuxram الرفق yuxram الkhayr ayib marka sheekhu saasuu ku leeyahay rafiiq noqo sababtu maxay tahay rifqigeen muruga la- muruga kama dhalato laakiin cadhada iyo dayshka iyo fudaydka iyo waxa weeyaan maaragtay degdega iyo adkaanta iyo cunfiga ee waxaa ka dhasha nadaama ayaa ka dhalata nadaamo ayaa ka dhalata saa awgeed waxaa loo baahanya qofku markuu dacwad sa- uu samaynayo oo dad xaqu sheegayo inuu rafiiq noqdo oo waxa weeyaan uu u dhibirsanaado oo uu rifqi adeegsado Al- alaslu fi dacwa waa arifqu marka uu alamar bimacruuf samaynayo wanahyi can ilmunkar inuu rafiiq noqdo marka waxa weeyaan mushkilad wax tarbiyeynaayo inuu rafiiq noqdo oo qof dhibirsan uu noqdo marka uu waxa weeyaan mushkilad dhacday cilaajinayo inuu ta'aniga iyo deganaanshaha iyo s- mushkiladan si uu xaliyo inuu ka feero buuxsado uu ku talagalo oo uu rifqiga ku dadaalo marka uu qaraar iyo go-aan qaadanayo go-aanka inuu rifqi ku daro oo waxa weeyaan aanu go-aanka ku qaadanin cadho iyo degdeg iyo waxa weeyaan eh, hebel iska dhici Eh, waxaas oo dhanna waa inuu ku laraa xikmadda waa inuu ku dadaalaa iyo usluubka wanaagsan waa inuu ku dadaalaa sidaa awgeed ayaa waxaa ilaahay u yihi udcu ilaa sabiili rabbika bilxikmati waalmawcidati alxasanati wajaadilhum bilatii hiya axsan waxaa taa mithaal keliya haddaan ka keeno rifqiga rasuulkeena caleyhi salaatu wasalaam oo masaajidka fadhiya waa wada garanaysaan ayaa waxa weeyaan nin uu intuu masaajidkii soo galay isagoo masaajidka iska dhex taagan masaajid ku dhex kaaji ina caraabi oo reermiya saxaabadii rasuulku xag iyo xagga waa kaga soo kaceen waxay dhaheen "Annaga kan masaajidkii kharibe waa in shaqo laga qabtaa dabeedna rasuulka calayhi salaam ninkii markuu arkay ayuu uu nabiga arkay inay dadkii ninkii ku kaceen ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi utrukuuhu utrukuuhu dacuuhu dacuuhu laa tusrimuuhu daaya kaadida ha ku goynina waxa weeyaan een, dhibaato ha u geysanina faraha ka qaada saxaabadii waa ka joogsadeen radia allahu canhum nebigu markuu kaadidii iska dhamaystay ayuu wuxuu u sheegay in masaajidada lagu kaajaa inaanay banaanayn Ah, culimadu waxay dhahaan xikmadda hadal nabiga fici markuu si wuxuu ninkii la yaabay siduu nebigu calayhi salaatu wasalaam ula dhaqmay isagoo qaladka intaa leeg sameeyey dabadeedna waxa uu yidhi caradii dadka ka qabatay allaahuma arxamnii wa muxamadan walaa tarxam macana axadan ilaahay aniga maxamed noo naxariiso cid aan labadayada ahayn ilaah oo naxariisan ma garata deedna rasuulku sala allahu caleyh wasalam wuxuu ku yidhi laqad xajarta waasican wax ilaahay uu farabadiyey ayaad waxa weeyaan maaragtay koobtay buu ku yuri nabigu alayh isalaatu wasalaam culimadu waxay dhaheen rasuulku sala allahu alay wasalam masaajidkii wuu badbaadiyey oo inay kaadidaasi meel qura masaajidkii ah ku dhacdo iyo inuu intuu ninkaasi markuu arkay in la dilayo cararo deedna masaajidka o dhan kaadi midhan ka dhigo masaajidku nijaasoobo teebaa daran labada teebaa daran ha ta danbaa daran ha markaa nebigu wuxu ui daaya halkaa cilaaj iyo intaas go-a waxaa loo helayaa xal ayib isagana nebigu calayhi salaatu wasalaam waa u daneeyeyoo waxa weeyaan haddii kaadidan lagu joojin lahaayuu kaadida la carari lahaa waxa ama ay isku taagi lahayd caafimaadkiisana dhib baa gaari lahayd rasuulku sala allahu alayh wasalam taana waxa weeyaan waa waa uga qabtay talabaadta saddexaad ta saddexaad ee culimadu maslada ka sheegen waxa weye de waxaaba laga yaabi lahaa inuu inuu kaba cararaba ha qabate waxa weyaan qildada iyo adayga lagula dhaqmay ay dhibaato dhasho intaa markuu sheekhu kuu sheegay marka walaalayaa waa in aynu ku dadaalno rifqiga markaynu awlaadeenna tarbiyanayno markaynu ehelkeenna wax u sheegayno laakiin taa macnaheedu maaha rifqiga macnihiisu maaha inaad xaq ka tanaasusho laakiin waa inaad xaqii marka aad doonayso inaad dhaqan geliso ama dadkii farto si munaasiba aada u sheegtaa waxaa laga yaabaa xaq adigoo sheegaya wadada iyo jidka aada u martay darteed in dadku uga yaacaan xadiu naasa bima yacrifuun aturiiduuna an yukadab allahu warasuuluhu cali bin abdal war dadku waxay garanayaan u sheega oo caqligoodu qaadayo oo dee waxaad ninka daalibcilmiga u sheegayso iyo waxaad ninka caamiga u sheegayso isku mid maaha soo maha xadiu naasa bima yacrifuun ilmaha yar waxaad u sheegayso iyo waxaad qof weyn u sheegayso isku mid maaha ha qof walba qaad buu leeyahay dheriguna qaad buu leeyahay hadaad dheri laba kiiloo qaado toban ku shubto dee waxa weeyaan waxa adunba waxaad ka helaysa waad garanaysa marka waxa weeyaan xadiu naas bima yacrifuun aturiiduuna an yukadab allahu warasuuluhu ma in ilahay rasuulkiisa la beeniya dos marka xaqii adigoon ka tegayn xaqii waxaad u adeegsataa rifqi iyo usluub waxaa jira xaalaad rifqigaa laga tegaayo asalku waa rifqigaas laakiin xaalaadka rifqigaa laga tegaya waa xaalaad ay maslaxad ka badani gashay wixii aan rifqi ahayn rasuulka sala allahu aleyh wasalam niman baa niman baa laayay nabiga caleyh isalaatu wasalaam dadkii uu u diray inay geeli muslimiinta geeli ilaaliyaan dabadeedna raacigiina way dileen si xun bay u galeen rasuulku sala allahu aleyh wasalam ciqaab adag buu mariyey limaada maslaxaddu waxay ku jirta in ciqaabka adag la mariyo ma aragta hadda marka waxa weeyaan rifqigu waa in lagu dadaalaa shayga rifqigana mawdiciisa haddaad dhigto khayr badan waad kala kulmi culimadu waxay dhaheen calayka bisidqi fi maqaalik hadalkaaga run ka sheeg warifqa fii afcaalik afcaashaadana dhibirsaano dhibirsanaan u adeegso faman sadaqa fii maqaalihi faman sadafaman sadaqa fii maqaalihi ninka waxa weeyaan run sheega hadalkiisa ka run sheega jalla qadruhu qadarkiisu waa weynaada waman rusi waman rafaqa fii afcaalihi tama amru ninkii rifqa isticmaalana taladiisa waa gaadha taladiisa wuu gaadha waay sheekhu wuxuu kuu sheegaya halkan masalo haddaad aragto mid fuu intay mas'ala la kulantay umuurtii iyo taladii ku maamulay yani deg deg iyo fudayd iyo daysh iyo waxa weeyaan dhibaato oo laakiin dantiisii gaadhay oo go-aankii khaladka ahay uu qaatay wax wanaagsan u dhalay ha is odhanin wallahi fudaydkii khayr buu noqday fudaydku mar walba khayr ma laha limaada waxa uu kuleeyahy sheekhu fudaydku waxaa laga yaabaa inuu hal mar khayr dharo laakiin rifqigu khayraad isdabajoogu dhalaya waa kaa kule walaa yaquranka yaanu ku dagin xadun dheef oo jarahu ay keentay kharqun degdeg iyo daysh iyo fudayd falkharqu hadmun fudaydku waa waa waa waa wax dumin wa rifqu lmari bunyaanun qofku rifqiga uu sameeyaana waa dhismo oo wuxuu keenayaa thamara bacda thamara faa-ida bacda faa-ida waxa weeyaan ayuu keenayaa wuxuu yihi sheekhu axsin buu yihi sheekhu u samafal samafal oo wanaag samee ida idaa kaana imkaanun marka aad awoodi ka idaa kaana imkaanun markay suurtagal tahay markay suurtagal jirto iyo suurtagalnimo jirto iyo wamaqdiratun awoodi niyo markaad aada awoodayso inaad ixsaan samayso oo aada samafal samayso samafalkii samee oo ku dadaal awood iyo karti aada u hayso falan yaduuma cala alixsaani imkaanu waayo sababtu waxay tahay falan yaduuma daa'imi maayo cala alixsaani samafal inaad samayso imkaanun suurtagalnimo u dawaami mayso oo waxaa laga yaabaa shalay wixii aad awoodeysay inaad maanta awoodi kari weydo soo xaqiiqa jirta maa ha ayib wuxuu ku leeyahay sheekhu farawdu beerta waasica ee ba yani waxa weeyaan dhulka quruxda badan ku taallaa yasdaanu waxay ku qur waxay ku qurux badataa bil anwaari yacni waxa weeyaan ubaxyada faatixatan faaqimatan xaala ay tahay mid afka kale haysa ubaxyadaasiyo si fiican u dilaacday waalxuru nin rageedkuna bilcadli cadliga iyo walixsaani cadaaladda iyo walixsaani samafalka ayuu yasdaanu ku wirwiraayo ku qurux bata bal ninkaasi wux isku shabahayo fiirso wuxuu ku leeyahay talaanku siinayayo taladaas qaado oo taladaasi waxa weeyaan inta aad awoodi karayso inaad waxa weeyaan samafal samayso ee aada awoodi karayso inaad daaco iyo cibaado samayso ee aada awoodi karayso inaad ilaahay agtiisa wax dhigato fursadaa ha dayicina ka faa'iidayso sababtu waa maxay inaad berri weyda laga yaabo rasuulkeena caleyhi salaatu wasalaam waxa uu yidhi xadiiska waxa weeyaan isagoo mursalah yani waxa weeye riwaayadka badan kusoo arooray yani waxa weeyaan weji kalena ama duruq kalena ku yimi isagoo mawsuula ay culimadu culimo badani xasan inuu yahay sheegaan oo duruqdiisa uu qawi ku yahay nebigu wuxuu uhi ikhtanim ka faa'iidayso khamsan shan ka faa'iidayso qabla khamsin intaanay shan shani imanin shabaabaka dhalinyaronimadaada ka faa'iidayso qabla haramika intaanaad oday noqon oo maalinta aad dhalinyarta tahay waxaad awoodi karaysa iyo marka aad gabowdo waxaad awoodi karaysa isku mid maaha maalintaad dhalinyar tahayd waxaad awoodi karaysay inaad shan saacadood taagnaato ayaad awoodi karaysay lakiin markaad gabowda ma awoodi kartid soo ma ha waxaad awoodi karaysa inaad inaad intaas masaafaad dhaadheer lugayso laakiin ma awoodi karaysid waxa markaad gabowdo waxaad awoodi karaysay inaad waxa weeyaan in badan maaragtay aada lugayso ama wax culus aada qaado xaaladaadu mar walba way isdhimaysaa limaada insaanku dacfi buu u soconaya marka uu da-du timaado nabigu wuxu uhi shabaabaka qabla haramik nabigu wuxuu yidhi wasixataka qabla saqamik caafimaadka intaad qabta ka faa'iidayso intaanu xanuun ku iman haduu xanuun ku yimaado waxaa laga yaaba wax kale iska dhaafa salaadii aad sarajooga ku tukanaysa inaad kari weydo oo aad fadhi ku tukato oo aad fadhigii kari weydo aad jiif ku tukato waxaa laga yaabaa suuligaad gelaysay ee aad adigu waxa weeyaan danahaaga dhamaysanaysay dee in lagu garab galo cuntadaad adigu cunaysay dee in aad kari weydo faleebooyin lagugu rakibo sooma saasaa laga yaaba seylano lagugu xiro marka intaanay taasi imanin aafadaas iyo xanuun marad intaanu ku iman caafimaadkaaga ka faaidayso nebigu wuxuu waghinaaka qabla faqri waxaad ka faaidaysaa intaad hodanka tahay ee aad shilimada haysato ee aad wax bixin karayso ee aad wax sadaqaysan karayso eed ilahay agtiisa wax dhigan karayso ka faa'iidayso intaanad faramarnaan aanad aanay kugu dhicin oo aanay waxa weeye aanad faqriin xoolahaagii farahaaga aanay ka bixin oo aanad dabeedna isku canaanan oo niyo maalintii aad haysay balmaad masaajid ka dhisid maalintaad haystay balmaad sadaqadaysatid maalintaad haysatay balmaad waxaa ka qabatid soomaalidana waxay tiraa talo waa maraad gaari weydo waa maraad garan weydo iyo maraad gaari weydo bay tiraa soomaalida taladii mar waad haysaa laakiin way ku dhaafaysaa waqtigiiba waqtigiibaa maaragta ha ayaad la waayeysaa marna taladii ma haysid iyada lafteedii baanad haynin nebigu wuxu uhi sala allahu aleyh wasalam waxaad ka faa'iidaysataa waxayaataka qabla mowtig noloshaada ka faa'iidayso intaanad dhimanin noloshaada ka faa'iidayso intaanad dhimanin maxay talo tii afraad tii shanaad shabaabika qabla haramik wasixataka qabla saqamik wa qinaaka qabla faqrik wasixata waxayaataka qabla mowtig wa waktaka wa firaaqaka qabla shuqlik inta aada firaaqada haysato ee wax ku mashquuliya aanay jirin intaana ka faa'iidayso oo waxaa laga yaabaa shalay firaaqadaad haysay inaad maanta weydo haddaad shalay nin dhalinyaro ahayd cidii aanay ku daba taagnayn cidii aanay kugu xidhnayn waajibaad aanay ku saarnayn waxaa laga yaabaa inay timaado maalinlaad reer leedahay awlaad leedahay waajibaad lagaa rabo waxa weeyaan dad mas-uuliyadood aad qaaday laakiin markaad naftaadao keliya ka mas-uulahayd khafiifulmaxmal baad ahaydoo waxa weeye nin xorriyadiisa maaragtay haysta oo isagu naftiisa dee hadduu xataa qadiyo iyo hadduu gaajoodaba si siduu dooni yeeli kara ahayd laakiin qole waxbaa la waaye iyo waxa weeyaan waxbaa go-ay iyo iyagu shaqadaasi aan aqoonin marka ay yimaadaan dee inaad waajibkoodii u tarto oo aada u qabato ayaa daruuri noqonaysa marka rasuulku wuxuu leeyay intaanay aafaadkaasi iman furaska ka faa'iidayso tiibuu sheekhu kuu sheegay wuxuu ku leeyahy sheekhu intaad wax sadaqadaysan karayso sadaqadayso intaad ilaahay caabudi karayso ee aada fursaddaa haysato ee aan cidi kugu cidhiiriyeynin ka faa'iidayso haa u degdeg acmaasha saalixa ilahi wuxu uhi wasaaricu ilaa makfirati min rabbikum wajanatin carduha samaawaatu walardu cidat lilmuttaqiin ilahi wuxuu faray in loo degdego ilahi wuxuu ihi wasaabiquuna asaabiquun ulaaika almuqarabuun kuwii acmaasha saalixa u dheereeyey ee waxa weeyaan furaskii ka faa'idaystay kuwa ilaahay agtiisa u dhawaaday wey saa ogeed baa nebigu wuxuui baadiruu bilacmaali fitanan ha war acmaasha waxaa kala baxsataan fitan intaanay fitanku imanin oo aan caafimaad darra kugu dhicin oo aan gabo kugu dhicin oo aan geeri imanin waxa weyan furaska ka faaidayso furaska ka faaidayso maalinta aad awoodi karaysaad fursado haysa inaad cilmi dalabto cilmigii dalab markaad fursado haysato inaad cibaadaysato cibaadadii waxa weeyaan ku dadaal inta aad haysato waxa weeyaan labadaadii waalid ay gacanta ay ay nolol ay nolol ku haysato ee aad waxa weeyaan arkayso ee aad u samafali karayso birrigooda ku dadaal waayo birri hadday dhintaan may soo noqonayaan ma soo noqonayaan nadamkuna markaa waxba kuu tari maayo marka waata la sheegay in rag raggii salafka nin kamid ihi yani waxa weeyaan uu yiri un loo yimi nin sheekhu ahaayo isagoo ooya waar sheekh maxaa kugu dhacay sawdigii lahaa albukaaw cala lmeyit waaba maba banaano waxa weeyaan maaragtay waa sharciga waa lagu diiday sawdigan adiga bilaabay dabeedna bukaaga uu sheekhu ooyay dabcan ninka caalimka ahi wuxuu ahaa bukaa sharciga ku banaan oo dee inay maaragtay ishu ilmayso dee muriga ku dhacdo qofka ah bukaaga sharciga lagu diidayna waa in qofkii loo baroorto oo waxa weeyaan hoogayay ba-ayay waxa weeyaan waxa weeyaan maaragtay maantaanu baaba-nay taas weeyay ta sharcigu diiday sidaa awgeed ayuu ninka wuxuu yidhi walima laa abki oo maxaanan u ooyeynin waqad uqliqa duunii baaban min abwaabi ljanna waqad kaana biyadi war maantaaba albaab albaabadii jannada ka mid oo ii furnaabaaba layga xidhaye maxaan u ooyi waayey buhi maxaa le maxaa kugu dhacay hooyadii baa dhibatay buhi soo nebigu ma oran aljannatu taxta dilaal taxta maxay ahayd jannadu waxaa waxa wey taxta aqdaami lumuhaat dee baab albaabadii kamid aan haystay jannada maalin walba jannada waan geli jiray albaabadii jannada xabadii aan ka haystay ee ii furnayd waa laiga xo marka intaanay fursadaasi kugu dhicin aanad waayin aanay noqon talowa maraad weydiy maraad maraad garan weydiy maraad gaari weydo waa inaad ka faiso sheekhu mithaalku keenay daawo sheekhu wuxuu ina yidhi subxaan allah wuxuu ina yidhi qofka muslimkaa ee xorkaa ee khayirkaa ee nin ragaadkaah cadliga iyo ixsaanku ku qurux badanyi cadli inuu naftiisa ka cadaalad sameeyo ummaddana uu cadaalad sameeyo oo aanu cidna dulmin una samafalo labadaa shay way qurxiyaan qofka soo saa maha waa akhlaaqda islaamka dhammaanteed ha sida ay beeraha u qurxiyaan ubaxyada waxa weeyaan sida fiican u baxay muxuu ka tilmaamaya quruxda waa iskaga mid waxaa kale iskaga mid yihiin dee beertii shalay wada ubaxa ahaydee quruxda badnayd berri baad u imanoo maba jirtaba waar maanta fursadaad haysataa saasay ka dhigan tahay intaanay ubax qaadhan noqonin ka faa'idaysaba kuleeyi farawdu bustaanku yasdaanu wuxuu ku qurux bataa bil anwaari yani waxa weeyaan ubaxyada faakimatan xaala ay tahay mid afka kala hayso oo si fiican maaragtay u maaragtay u baxday waalxuru nin rageedkuna bilcadli cadaalad iyo samafal cadaalad iyo yani waxa weeyaan inuu naftiisa ka cadaalad sameeyo walixsaan ixsaan buu yasdaanu ku qurux bataa sun ilaali sheekhu wuxuu yihi sun waxaad ilaalisaa xura wejhika wejigaaga karaamadiisa ilaali laa tahtik ha duminin khilaamatahu waxa weeyaan maxaa dhahayey haybadiisa ha duminin fa kullu xorin qof kasta oo khayirihi lixoril weji wejiga sharaftiisa sawaanun mid ilaaliya weeyaane sawaan waa maxay macnaheedu waa mid ilaaliya bal hadda ninkaasi warka uu kuu sheegayahay waxa uu ku leeyahay waxaad samaysaaba ku leeyahay waa wuxuu daba socdaa weli oo inyaryar inoogu sheegaya qaabka dadka aad ula dhaqmayso wax badan oo kamid a xalay ban soo sheegnay iyo ikhwada wuxuu ku leeyahay wejigaaga iyo sharaftaada wax ilaasho qofka hadday sharaftiisu ay dhaawacanto oo ay sharaftiisu baastooladowdo mushkilad weeye wuxuu sharaftii sheekhu ku matelay sharaftii sheekhu wuxuu ku matelay marada dusha dharka aad dusha ka xidhan tahay jirhkaaga maxaa ka xiga jirhkaaga waxaa ka xiga garamo iyo dhar hoosta aad ka xidhato soo maa marada dusha aad ka xidhan tahay ee dusha laga xidha muuqataa waxaa laga yaabaa inay mara thaqiila noqoto sida koodharhka iyo maaragtay dharka khamiisyada ee iminka la xidha ee waqtigan shitaaga ah ee waxa weeyaan midabka ah oo kale waa dhar qara leh culeys leh dhaxantii kaa celiya soo maa laakiin dharkaad gudaha ka xidhan tahay waa maxay waa khafiif haddaad tira koorhkan hoosta marinayaa afar koor baan iska dul xidhanayaa soo degdeg u kari maysid ha marka wuxuu ku leeyahay karaamadaadu waxay ka dhigan tahay sharafta wejigaagu maradaad hoosta ka xidhan tahay waa khafiif maradaasi maradaas waa mara khafiifa maradii ha dilaacinin haddaad dilaaciso dee maradii aad isaga dhigtay kaa celinmaysa miyay kaa celinaysa bal ninkaasi wuxuu isku shabahaya wuxuu ku leeyahay wuxuu ka dhigan yahay sharafta wejigaaga waxay ka dhigan tahay maradaa hoose ee kaa xigta dharka adag ee aada xidhan tahay waxaa laga dharka qaarkood inaanad xamilin haddaanad garama xidhnay ma fahamti marka shaygaa khafiifkaahi sida uu kharqigu ugu dhacayo haddii aad ilaalin weydo war wejigaaga sharaftiisu waa caynkaase wejigaaga sharafta ha ka xayuubin somalida waa isku habaartaa soo ma khaasatan dadka waaweyn markay xanaaqaan waxa weeyaan qof uu qadarin waayo ya namaad qadarina sharafta allah ka xayuubay badhaan mugti sooma fahmi marka waxa weeyaan wuxuu ku leeyahay saa ku dhawr oo ha- oo- oo laba mid ha ku qadshin oo ha ku dhaawicin waxyaabaha dhaawaca wuu kuu sheegi doonaa qaarkood laakiin wuxuu halkan ka hadlayaa haddii aad waxa weeyaan baahi ku ku qabato war baahi ha u bahala cunin warkaa ma fahamteen baahi ha u bahala cunin oo wax yacni waxa weeyaan aanad u dhimanaynin waxa weeyaan weydiisiga dadka aad weydiisanayso wejigaaga ha ku xayuubin ee iska ilaali mas'alada dadka waxa weeyaan iska ilaali dadka waxa weeyaan inaad inaad ciddii u baahan inaad qadariso qadarin weydo waayo waxay keenaysaa inaad mathalan qof muslima oo waayeela oo shaybo ah oo ciro leh oo daacaadkii samaynaya inaad waxa weeyaan gef ku samayso oo aad sharaftii ka qaado oo hatigto awood ada aad leedahay ama adigoo xoog isbidaya waxyaabaha lagu sharaf dhacay ka mid tahay soo ma markaa sh- wejigaaga sharaftiisa ilaasho sidaa ku dadaal macnaheedu maaha wax xaq ah oo wax wax xaqa ka tag ama baatil taqriiri maaha Ee wuxuu ku leeyahay dhaqanka wanaagsan waxaa ka mid ah iyo muruucada iyo dadnimada inaad sidaa yeesho sun ilaali xurra wejiga wejigaaga karaamadiisa iyo quruxdiisa laa tahtig ha duminin khilaamatahu walihaada salafka qaarkood waxay samayn jireen waxay odhan jireen ma doonayno inay walaalada iyo intay noo yimaadaan waxna siiyaan Eh, eh, na- waxay odhan jireen int- ma doonayno intaan eeg sadaqay la baxayaan waxay odhan jireen ma rabno inaan walaalaha iyo intaanu qaadno sadaqadii u geyno anagu waayo gacan sarreynta aan ka gacan sarreeyo bal hadda hadalkaa u fiirso gacan sarreynta aan ka gacan sarreeyo isaga dulli bay usoo jiidaysaa maada si aan taa ugala baxsado maxaan sameynaya inaan wax siiyana waan rabaa jaar kuu tegaya wuxuu le hebelow alaabtan qaado hebel ugeeya waxaa tira hebel baa kuusoo dhiibay way kala duwantii sooma ya way kala duwantii sele waxa weeyaan selafka qaarkood waxay odhan jireen qof muslim hadduu ku yimaado wax ku weydiista ha celinin sababtu maxay tahay waa inaad siisaa sababtu waxaa tahay qofkaasi wejigiisuu kuu soo horay waxay soomaalidu yidhahan warkaa wejigiis iyo wejigaygaan u fiiqayo wa- waa waa waa wii quursaday bay dhahan ninka naftiisii kuusoo iyo wejigiisii kuusoo bixiyey iyo sharaftiisii markaad tidhaa ma helayo ma helayadaa kaga xun walihaada waxaa laga sheegay nebiga caleyh salaatu wasalaam wax la weydiistay weligiina nebigu maya odhan saasaa laga sheegay ya marka xataa haddaad weydo waquuluu linnaasi xusnan alkalimatu ayibatu sadaqa walaal hadda ma hayo laakiin anaa yani waktiisii waan kuu keenaya nebigu alay salatu slam isagoon waxba hayn bay dad wax weydiisteen markaasuu nebigu wuxuu ku yihi hadda waxa ma haye ii kaale markay waxi yimaadeen markay u timina wuu oofiyey nebigu alayh salatu wasalaam oo wuu siiyey laa tahtig haduminin khilaamatahu waxa weeyaan quruxdiisa iyo dhalaalkiisa iyo sharaftiisa iyo haybadiisa ha dhaawicin fakullu xorin nin ragaad kasta lixuril wajhi wejigiisa yani sharaftiisa sawaanun mid ilaaliya weeye wuxuu yidhi sheekhu halkaa wuxuu kuu sheegay xataa hadduu nin walaalkaaga kugu gefo waxaa soo gelaya hadduu nin walaalkaaga gef kugu samaysa in xalinka sheekeynayni inaad u dulqaadato walcaafiina can innaas wallahu eesh yuxibu lmuxsiniin khudi alcafwa waamur bilcuufi wacrid can aljaahiliin soo maaha ayib haddii haddaba aad adigoo xaalku sidaa yahay midaad aad isu colaadsatan aad la kulanto maxaad yeelaysa wuxuu guri sheekhu fa in laqiita haddaad la kulanto niyow caduwan cadow haddaad la kulanto falqahu waxaad la kul- falqahu la kulan abadan kula ku- eh, la kulan weliga walxaal walwajhu wejiguna bilbishri farxad iyo walishraaqi reyn reyn ghas- ghadaanun mid la werwerayow yahay mid walaalkaayo cadaawad idinka dhaxayso oo muslima cadaawadda idinka dhaxaysaana ay tahay cadaawad adduunyo idin dhex martay maha cadaawad diini keentay Ah, gaalka in laga fogaado waa ma'muur saa ogeed ba rasuulku sal alla alay waslam wuxuu yihi beri baan ka hayo qof kasta oo muslima oo gaalada dhexdii dega hada amr khatiir nebigu calayhi salaatu wasalaam hadalkaas yani wuxuu ku saabsan yahay muslim gaal la degay saa ogeed ba ilahay qur-aanka wuxuu ku uhi walaa tarkanuu ila aladiina dalamuu fatamasakum nnaar waar haw iilanina kuwii ilaahay dulmiyey xaggooda haw iilanina magan haw noqonina hala degina ha raacinoo muslimiin ha uga hiilinina fatamasakum naaru deedna naari idin derderta baa la yidhi ya oo dhinac kasta idinka marto soo maad garan marka rasuulka cadowga laga hadlaya halkan waa qof muslima oo adduunyo intaa isugu timaadeen ay isku cadhooteen qofkaa maxaad samaynaysaa waxba walaal afka haw burin buu ku leeyahay waxaad kula kulantaa weji furfurnaan iyo waxa weeyaan iyo bashaashanimo kula kulan sababtu maxay tahy dee walaal waxa idin dhex maraya adduunyaha waxa ka weyn walaaltinimada armaynaysa ahayn ilah wuxuu uhi idfac waxaad ku difaacdaa marka xumaan kugu sameeyo mida walaalkaayo bilatihi axsanu tii wanaagsaneed adigu ku difaac oo maxay ah cafwi iyo iyo inaad naftaada hanataa fa ida aladii baynaka wa baynahu cadaawatu markaad adigu wanaaggaa samayso ee ninkii ku xumeeye aada wanaajiso soomaalida waxay dhahaan ninka sunka waraabiya maxay ahayd ninka sunka waraabiya kelmad un maaratay la sajciya ninka sunka waraabiya adoo hadalun malab waraabi waxa weeyaan waxa waxaa rasuulka alayhi salaa waay waxay ka tilmaamayaan taas qofkii ku xumeeye wanaaji markaad mar wadaajisee laba wanaajisee saddex wanaajise ilaahay dartiina ay kaa tahay waad ka aargoosan kartaa waad awoodi kartaa inaad wixii kugu sameeyey liminlaabkeed ku samayso xaaladdu markay halkaa gaadho qofkii mar maalinta dambe waxaad arkeysa isagoo intuu iska soo noqday waarnimabale war walaal waan kugu gafee raallaa ya baynama haddaad burhka la qaadato oo aad la qasato oo waxa weeyaan waxaa dhala waxaa ka dhalanaysa mafaasid aada iyo aada u badan ilahi wuxu uhi faida aladii baynaka wa baynahu cadaawa markaad adigu wanaag samayso adiga iyo kii cadaawaddu idinla dhex martay waxaabaad moodaaba kaanahu waliyun xamiim saaxiib dadka ka ugu wanaagsan inuu yahay qofka maalinku xumeeyo ee aad xumaantii kaga tegi weydo ee aad walaaltinimadiisi ilaaliso weligaa kuu iloobi maayo waxaanu ogaanayaa inay walaaltinimadu kaa dhab ahayd sidaa awgeed ayaa rasuulka sala allahu alay wasalam nin baa u yimi iyadoo caaisha la joogto sida saxiixa ku sugan nin baa ka istidaan dalbay markaasuu nebigu wuxu uhi waa kuwa masale waa hebel markaasuu nebigu bisa akhul cashiira waa nin macankega ayuu nebigu alayh isalaatu wasalaam markuu soo galay ninkii usaa lahaa ayuu nebigu alayh salatu salam dhaqankiisa maaragtay uu sheegay inuun wanaagsanayn markuu soo galay ayuu tatallaqa nebiyu sal lla sl fi wajhi wambasata ilayh nebigu sal alla alay slam wejhi furfuran iyo maaragtay soo dhaweyn ayuu nebigu alay slam ku qaabilay markuu baxay ayaa caaisha waxay ku tiri nin maxamed ninkii aad lahayd bisa akhul cashiira ee aad ka yaabanayd dhaqankiisa markuu kuu yimi si aan caadi ahayn baabad ugu soo dhow aad baad usoo dhaweysay oo wejigii weji furfuran iyo kalgacayl baabad kusoo dhaweysay maxay xaaladdu tahay nebigu deedna wuxu uhi ina shiraara annaas man itaqaahu annaasu khashyata shari dadka waxaa ugu shar badan qofka dadku ka tagaan iyagoo isla sharkiisa ka fogaada ninka dadku ka yaacaan ay is idhaahaan wallaahi haddaad aaggiisa marto waad guban ee sharkiisa looga yaaco dadka kaasaa ugu shar badan bu nebigu alay sl anna kaama ihi marataad aniguna kaama ihi ha marka qofka muslimkaahi inuu taa ku dadaalo ayaa laga maarmaana oo maaragtay uu dhaqan ka dhigto sidaas ayaa waxa weeyaan inuu sameeyo oo dadka kula dhaqmo waxa weeyaan ay tahay oo walaalihii waxa weeyaan u dulqaato asalku waa caynkaas ama qofkii cadaawaddeedna dhex martay cadaawad diiniya ay tahay sida gaalka iyo mubtadica bidcada ku baaqaaya ee bidcadii caddaystay ee dadka iyo faasiqa aad ka baqaysa inuu inuu kuu jiido naar uu kuu jiido kuwa waad ka tegaysaa xataa ay bidcadaas iyo fisqiga ay ka tagaan waxaana u daliilada qisadii ku dhacday kacb ibn maalik iyo saxaabe iyo saaxiibadii iyo ijmaacaha ay ahlulcilmigu masalada kusoo naqliyeen ay sheegeen ayib sheekhu wuxuu yidhi dac ka tag buu sheekhu yihi atakaasula daci takaasula waxaad ka tagtaa waxa weeyaan caajisnimada ka tag fil khayraati khayraadka aada ku caajisayso tatlubuhaa xaala aad khayraadkii doonayso oo aada u degdegayso ka tag waxa weeyaan kasal iyo caajisnimo ka tag falaysa yascadu ma liibaanayo bilkhayraati khayraadka kuma liibaano oo kuma guulaysto oo waxa weeyaan ma sameeyo kaslaanun mid waxa weeye caajis laawo ah mid caajis oo waxa weeyaan maaragtay caajsi ka waageertay kama waxa weeyaan cibaadaadka kama fedho buuxsado kumana liibaano oo ma sameeyo sheekhu halkan takaasul buu cabiray takaasulna waxa weeyaan inuu qofku caajis muujiyo takaasul tafacul soo ma inuu qofku caa- inuu caajis yahay muujiyo weeyaan oo aanu shayga awoodi karaynin laakiin uma jeedo sidaas wuxuu u jeedaa maxaan dhahay waxaad ka tagtaa isdhigashada iyo waxa weeyaan ca- caajiska aad cibaadaadkii ka caajisayso ka tag oo khayraadkii u dheere oo intaad fursadda hayse ka faa'iidayso oo waxaad dabaqdaa qowl llahi tacaala wasaaricu ilaa makfirati min rabbikum wajanatin cardaha samawaatu waalardu taa dabaq ilaahay leeyahy janno u baratama waxa weeyaan ilaahay raalli ahaanshihiisa iyo dembi dhaaf ninkii doonayo u baratama ilaahay uu leeyahay marka taasi waxay keenaysaa inaad dee shamirato oo aad waxa weeyaan guntiga dhiisha iskaga dhigto oo aad salaadii ku dadaasho oo aad ku dadaasho inaanay salaadi kaa tegin ood ku dadaasho inaanay jamac jamac aad ku tukato aanu jamcu kaa tegin saalixiinta qaarkood ikhwaani soddon sano lixdan sano afartan sano waxaa laga sheegay inay yidhaahdeen afartan sano salaad imaamku igama hor xidhan maaha maaha ina igama maaha ina jamcu dhaafay ragcad dhaaftay warkaa dhaaf imaamku salaad allahu akbar igama hor idhan anoon masaajidka ku jirin arbiciina sana ma garata ya rasul waxaa axaadiista nabiga sal alla alay slam kusoo aroortay inuu nabigu yihi afartan cisho afartan cisho ninka shanta salaadoodba jamac ku tukadee imaamka imaamka takbiiradiisa markuu imaamku allahu akbar leeyahay safka taagnaada ee aanu ka hor xidhan imaamku laba shay buu ka faa'idaa bu nabigu alay sala slam nifaaqna waa laga beri yeelaa naarna waa laga beri yeelaa arbiciina yawman waa bil iyo imisa a bil iyo toban cisho a waa bil iyo toban cisho laakiin raggii ku dadaali haa meeye walihaada waxaa laga sheegay saciid ibnu sayib buu habaan umalaynaya inuu yidhi muddo aanan hadda ma aanan garanaynin wuxuu yihi ma arkin yani waxa weeyaan dadkoo salaada kasoo baxay kaman hortigin muddo intaa leeg ah, muddo intaa leeg dadkoo salaada kasoo baxay kaman hortigin qaarkood waxaa laga sheegay inay yidhahdeen salaad in- muddo intaa leeg qof iga horeeya qof iga horeeya een, qadaadkiisa maan eegin aan imaamka ahayn yani safka hore laygama dheeraynin sidaas safka hore lagama dheerayn marka dee waanigii xalay lahaa aakhire waa loo kala dheereeyey lakiin beritan maaha eh waxa weeyaan qofka muslimka inuu taa ku dadaalo waa laga maarmaan waxay ahlucilmiga qaarkood yidhaahdeen yani waxa weeyaan qofka yani salaada muu oogin ninka iyadoo xaya cala salaa xaya cala alfalaax la leeyahay suuqiisa iska wata ah dee ka hurdo bustaa hoosta kaga jirana maxaad moodtay ya ma garatay marka in acmaasha saalixa lagu dadaalo soonka la badsado sadaqada la badsado salaada sunnaha lagu dadaalo salaatuleilka lagu dadaalo waxa weeyaan inta aynu fursada hayno laga faa'iidaysto waa daruuri qur-aanka akhriskiisa lagu dadaalo ha masaafo dheer markaad ku- lugeynayso ee aad kusii soco ama ama aad baabuurka haysanayso ee aad shaqada kusii socoto iyo markaad kasoo socoto haddaad qur-aan dhegaysato ama cilmi dhegaysato ama subxaana allahi walxamdu lillahi walaa ilaha illa wallahu akbar ku celceliso maxaa ku helaya waxba kaalumi maayaan marka kasalka iyo caajisnimada iyo inuu qofku waxa weeyaan isdhigashada iyo taswiifka waan samayn doonaa waan yeeli doonaa taa ha laga tago aad iyo aadna ha laysaga ilaaliyo ilaahayna waxa weeya rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam waxa uu odhan jiray allahuma ini acuudu bika min alcajzi waalkasal ilah waxaan kaa magan galay caajisnimo iyo kasal baan ilah kaa magan galay sidaa ogeed munaafiqiinta maxaa lagu sifeeyey ilahay wuxuu ihi walaa yaatuuna salaata eesh ilaa hum kusaala salaad tukan maayaan iman maayaan iyagoo cagajiida mooyaane oo caajiska ka muuqda aada yaabto oo dirqi yaa allahu ku yimi oo xaaladoodu ay maan aanay fiicnayn oo aad arkaysa waxa weeyaan hooyo ku xaalkooduniya salaadda inay u tegayaan dadka un inay weji maarata wejigooda tusaan wejigooda inay tusaan marka waa inuu qofku munaafiqiinta sifaadkooda aada isaga ilaaliyo wuxuu ihi sheekhu laa dilla laa dilla sharaf iyo cizo cizo iyo awoodi umay sugnaanin lilmari qofka qofkaasoo yacraa ah yacraa min tuqan qofkaas oo yacraa ka waxa weeyaan ma lilmari oo ya- qo- qof umay sugnaanin qofkaasoo yacraa ka maran oo ka fara maran min tuqan alla kacabsi iyo wanuhan caqli nin caqli iyo cilmi iyo alla kacabsi midna aan haynin wax cizo ah iyo wax sharafa oo uu leeyahay ma jirto wa in adallatu haba hadhayso awraaqun waxa weeyaan een, caleemo ha hadheeyaan wa aqsaanun iyo geedo Ah. nin sharafi nin alla kacabsi iyo caqli midna aan lahayn oo caqligu isku qabtana ma laha caqliga waa inaga xalay sheegnay muxuu u qaybsamaa caqlu macaash iyo iyo caqlu hidaaya nin caqligiisu xaqii aanu tusaynin oo caqligiisu uu yahay caqli macaash uu yahay oo siduu u noolaado un garanaya oo waxa weeyaan xuquuqdii ilaahay iyo waxa weeyaan sharcigiisu uu saaray dayacay alla ka cabsina waayey ciise iyo sharaf toonna ma laha madaxtinimo iyo sharaf iyo haybad midna ma laha walow dadku go- waxa weeyaan roogag cascas ha loo dhigo walow waxa weeyaan eh, ha la soo dhoweeyo walow maqaam sare ha la gaarsiiyo walow waxa weeyaan maaragtay xawaashi badan iyo askar iyo ciidamo iyo waxa weeyaan eh, maxaan dhahayey eh, iyo saanad dagaal hareeraha lagaga maro walow diyaarada ha lagu ilaaliyo ah ma garata ya oo ha lagu qaado waxa weeyaan waxyaabaha dadka madaxda ah lagu qaado kuwa ugu ugu qaalisan sidaaba ha loo maamuuse wax sharafu leeyahy ma jirto limaada dee nin ilaahay ka cabsan waaye caqli qumanna aan lahayn dee waxu hadhay ma jiraan soo ma waa kii dee ilaahay gaaladii yidhi inhum ilaa kal ancaami bal hum adalu sabiilan sidaa awgeed walow dadka ha ha iska bid oo ha is idhaaha awood baad leedahay xaqiiqada amarkiisu waxa weeyaan inaanu waxba ahayn ah marka wuxuu ku leeyahay sheekhu yani waxa weeye wuxuu kuu tilmaamaya ile waa kii guri kasalka iska daayay cizada iyo sharafta dhabta ahi waxa weeye inaad allah ka cabsato waxa weeyaan ilaahina caabudo addoon toosanna noqoto kasalkana aad ka tagto af khayraadkiina u degdegto macaasidana ka tagto sidaasay sharaftu ku jirtaa sharaftu maaha inaad madax noqoto sharaftu maaha inaad suldaan noqoto sharaftu maaha inaad baarlamaanisti noqoto sharaftu maaha inaad inaad milyoneer dadku daba yaacaan noqoto wixii doonaha reeraha lagaala galo wixii doonaha lagugu ilaaliyo wixii doonaha lagugu qaado sidii doonaha lagugu maamuso haddaanaad alla ka cabsi lahayn oo aanad ilaahay ka cabsanaynin dee waxaad ka mid tahay uun ama nasiibaad ku leedahay dee kuwaa sharcigu uu waxa weeyaan eh, sheegay inaanay waxba ahayn si awgeed baa ilahay qur-aanka in badan uu tilmaamay in waanada iyo sharafta cidda waxa weeyaan waxa weeyaan lihi ay tahay dadka ahlul caqliga wuxuu yihi sheekhu wannaasu dadku acwaanu man acwaanu man mid kuwa u gargaaraya weeyaan waaladhu ay isugu toostay dowlatuhu dowladdiisu dadku ninkii dowladdiisu ay isugu toostay ee madax ah ama ay xoolihiisu isugu toosteen ee ilaahay uskaga adduunye u dhiibay ah waa xaqiiqatan waa uskaga moota adduunyadu bahashaa ciddii loo dhiibay dadku waa la socdaanoo waa hareerayaacayaanoo waa u khidmaynayaanoo waa ku urursan yahayo hadduu xataa qalad yidhaaho waa loo sacabinaya xataa hadduu qalad ku hadliyo baatil ma garata warkadaa la odhan maayo ah ma fahanti wuxu uhi sheekhu wannaasu dadku acwaanu man mid kuwa u gargaaraya oo u sacabinaya oo waxa weeyaan hareeraha kaga jira waalatu ay isugu toosto dowlatuhu dowladdiisu ibtasamat lahol ayaamu maalmuhu ay isugu toosto weeye wa hum iyagu calayhi isaga guudkiisa i- idaa caadatu haddii ay waxa weeyaan isku rogto dowladdiisii iyo adduunyadii hadday isku rogto acwaanun kuwa kuwa ugu gargaaraya wey kuwii shalay kula safnaa maalintay waxa weeyaan intii dee lagugula socday ay meesha ka baxdo ya iyaga iyaga isku kaa rogaya ah dee ma- sababtu maxay tahay dee alla kacabsi iyo iyo cibaado iyo iyo salaax iyo wanaag kugulamay so- socone niman shilin iyo dan kugu watay bahay dantii maalinta meesha ka baxday wax karaamaa ma lihid ah awalba intaa yar baa lagaaga baqayo dabadeedna intii yareydna meesha way ka baxday wahum iyagu calayhi guudkiisa acwaanun kuwa kuwa ugu u- ugu kaalmaynaya yihiin idaa caadatu hadday adduunyadii isku rogto idaa adbarat canhu dunya wastaqbalatu biwajhin kariim soomaad garan waa dee taas ma- marag bay u baahantay wixii dhacay baa dhacay wax badan baa la ogay waay wuxuu ihi sheekhu halkan mithaal cajiib uu sheekhu sheegaya wuxuu ihi sheekhu saxbaanu saxbaanu saxbaan ninkii saxbaan la odhan jiray min hayri maalin marka waa saxbaan waa magac nin waynu sheegi doonaa saxbaanu ninkii saxbaan la odhan jiray min hayri maalin marka aan wax xoolaa haysanee uu faramaran yahay ee allahuma la beeg uu taagan yahay baaqilun waa ninkii baaqil ahaa weeye xasirun xaale uu yahay baaqilku nin agnaanahoo aan waxba sheegi karaynin wa baaqilun baaqilkii agnaanka ahaana fii tharaail maali markuu xoogaa xolaa haysto saxbaanu ninkii saxbaan la odhan jiray aftahanka isaga wey saxbaan iyo baaqil waa laba nin waa laba nin bal hadda u fiirso oo laba qabiil ka kala tirsan oo carbeed saxbaan culimadu waxay dhahan waa rajul min bani waail reerka waail la yidhaha buu ka tir reer bani waail buu ka tirsan yahay waxaanu ahaa carab ninka ugu aftahansan ee ugu baliiqsan ee ugu ugu codkarsan buu ahaa hadalku aanu ka leexleexanay meeshiisa dhigi jiray laba masalo kala ogaada hebel waa afmiishaar iyo hebel waa aftahan midna waa cay midna waa maxay waa ammaan marka haddaad tira nin ammaan odhan maxa kaa afmiishaarsan ma garat ayib yudrabu bihi lmathalu ninkaas fasaaxada iyo aftahanimada iyo hadalka siduu uga boganayo ayaa la looga dhigtay waa loogu mahmaahi jira dadka waxaa loodhan jiray war ninkan niya waa afsaxu min saxbaan baa la odhan jiray wallahi saxbaan waa ka aftahansan yahay ruuxu af badana saas odhan jiray baaqil ninka layidhaana waxau ahaa nin nin nin rajulun min iyaad qabiilka iyaad layidhaha mid ka tirsan isna wuxuu ku caanbaxay nin aan soo rogonin oo waxa uu doonayo aan sheegi karaynin bu aha yudrabu bihi lmathalu fi lcajzi can libaanati ma cama fi nafs nin aan waxa uu doonayo caddayn karin marka la doonayo laleey war qofka maaragta ha waa mid afka laysugu qabtay niyow waxa weeyaan maaragtay waxba ma sheegi karo waxaa la odhan jiray isagana acyaa min baaqilin baaqil wuu ka agnaansan yahay baa la odhan jiray waxba ma sheegi karo sheekhu wuxuu ku leeyahay ninkii xoola yar iyo adduunye uska geed haystaa walow baaqilkii shalay lalahaa waa agnaanba ha ahaadee isagiiba aftahan noqday ma aragta isagiibaa muxuu noqday aftahan ninkii aftahanka ahaa ee saxbaan ahaana maalinta uu waxba isla waayo halkii baaqil buu galay oo dadka waxba kama dhegeysanayaan ar adigu amus amus hanala hadlin uskud baa la odhanay ya ma garata daalac baa loo raacaya hataa hadduu xaq sheego boqol jeer aftahana ahaaba sababtu maxay tahay xoola ma haysto wax lagaaga dhawaada ma jiro sheekhu dadka uu sifaynaya waa dadku zamankiisii la noonaa waa qarnigii shanaad ama qarnigii afraad aakhirkiisii maanta maxaad mooday sheekh marka sheekhu wuxuu ku leeyahay kii maal la odhan jiraybaa wuxuu noqday iyo waxa weeyaan jaaha iyo sharafta iyo madaxtinimada iyo uskagii adduunya waxay noqotay wax dadkii lagu qiimeeyo oo alla kacabsigii iyo waxa weeyaan wanaagii iyo salaaxiibaa wuxuu noqday wax aan yani dadkan agtooda hadda nool in badan oo kamid a wuxuu noqday wax aanay qiimeyneynin markaa wuxuu ku leeyahy hadda dhegeys wuxuu yihi saxbaanu ninkii saxbaan la odhan jiray ee aftahanimo looga hadhay min hayri maalin maalinta uu maaragtay garhadhow yahay ee aan waxba haynin baaqilun baaqil weeye waa mid agnaan ah baaqilun baaqil weeye xasirun oo agnaan ah oo aan hadal soo roganaynin wa baaqilun ninkii agnaanka ahaa ama faajirka ahaa ee xumaa ee faasiqa ahaana fii tharaail maalin maalinta uu hodan yahay tharaa waa hodannimada maalintuu hodan yahay ee waxa weeyaan uu qani yahay ee xoolo yaroo badan uu haysto saxbaanu isaga isaga arlada aftahanka ah ma garata yani waxa weeyaan wuxuu ka tilmaamay sheekhu idaa wasida alimru ilaa kayri ahlihi war arrinkii marka cid aan lahayn la siiyo fantadiri saaca buu nebigu yiri saacaddii qiyaamo inuu dhaco sug soo saa maha ah waxaad arkaysaa maanta iyadoo dadkii ahlulxaliga ay joogaan ahlulcaqdi waxa weeyaan dad caqli ay joogaan oo dad saalixiin ay joogaan ayaa waxaad arkaysaa iyadoo laga yaacayo oo loo sacabinaayo dad ummaddu isku waafaqsantahay fujuurkooda iyo fiskigooda leesh waliaada soomaalida waxay dhahaan aniga waxaa iska dhaaf ama gacanta ka hadaltay ama dadka horta ka fadhiiso lacag ma sidataa mogta lacag ma sidataa haddaad nin tala ula tagto wuxuu kohanaya aniga waa si fiicane maxaaynu haynaa horta waxaa la sheegayay qabiil dhan oo soomaaliyeed intay shireen ayaa waxaa la yihi baarlamanka ninkii noo geli lahaa lasoo xiro hadda u fiirso sheekh markaasaa waxa uu nin odayaashii reer kamidii leeyahay ma rabna nin wadaad ah ya oo yidhaahaa waxa weeyaan ilaahay baan ka cabsanaya waxaan rabnaa nin xaqa reerka soo dhiciya haddaanu kaayaga waxba noogu daraynin intayada waanu soo dhiciya waar meesha odayaashii ummadda ay hiigsanaysay ay waxaa ku hadlayaan berri ninka lasoo saaraa sow dheg iyo dhabanba fujin maayo wuxuu arko marka la idhaha ha inaga celi reerka rago rago iskarow saa markay noqoto waa waxa uu sheekhu ka sheekeyna wuxuu yihi sheekhu laa tuudici sira sirtaada ha u dhiibanin washaa-an mid mid waxa weeyaan maaragtay ah maxaa la idhahaa washaa-an mid waxa weeyaan namiim namiim muxuu ahaa war naqliyo ah oo yabuuxu bihi faafiya mid uun aan shaqo kala hayni hadal war la wareegaya sir haysaga dhiibani waa hadal cadiima famaa racaa muu raacin buu yidhi hanaman ari muu raacin fi dawi meel gaari go-ana oo bannaan oo saxaro ah ari kumuu raacin sirxaanun yey sirxaan waa yeyga ah bal sheekhu wuxuu isku matalaya subxaa allah baliiqa wuxuu sheeku leeyahay ninka ninka ninaan waxba qarinaynin oo hadalka kala naqliya oo dadka isku dira oo waxa weeyaan shaqadiisu ay tahay inuu washaa yahay washaa waxaa la dhaha qofka hadalka un la wareega qof noocaasa siraad leedahay ninka sirtiisa u dhibanaya wuxuu ka dhigan yahay nin intuu yey u yeedhay meel bannaan oo geergo-an oo saxaro ah intuu ari soo ururiyay yidhi yeyagow ariga ayla sii joog ya saasuu ka dhigaya subxaan allah saasuu ka dhigay waana xaqiiqo yani waxa weeyaan ninkaa waxaad u dhiibtay waxaad ku tala yani waxba kuu qarin maayo wey waxba kuma qarinaya eh sirtaada haysaga sheegin qof aan haynaynin sideedabana culimadu waxay yidhaahdeen oo ay ah xikamka la sheega ka mid ah man xafida sirahu rakiba amrahu man xafida sirahu rakiba amrahu ninka sirtiisa dadka ka ilaashada ee arrintiisa iyo danihiisa hoos u wata ee maqsadka uu leeyahay ee wanaagsan kitmaan ku daro oo intuu gaadhayo ilaaliya dantiisa u gaadha laakiin haddii adoon tallaabo rogin warkaaga la helo ya waa lagu dhakaynaya si fiican marka goo goor aan goori ahayn baad waxaad ku baraarugaysaa in warkaaga la hayay a marka warkaaguna culimadu waxay idhaaheen yani arrintaadu waxay sir tahay intay laabtaada ku jirto soomaalida waxay tiraa ha hadalka wuxuu ammaanadaa yahay intuu afkaaga ku jiro laakiin hadduu afkaaga ka baxo hebelow ilaali warkaa ha sheegi waaya isnoqonaya hebelow hebel baa warka ay sheegay ilaali waa xagii ka jirtaa afkeena isku ammaana siduu midba mid saa ugu leeyahay magaalada oo dhani warkii nin walbana wuxuu taagan yahay afkeena isku ammaana ma garan marka iska ilaali marka culimadu waxay idhahan ina sira idaa jaawat lisnain shaac shayga sirtahay hadduu laba qof dhaafo wuu faafa hadalkaa waxaan u fahmi jiray laba qof yani wax waxay isku siraysan karaan laakiin culimadii qayb kamid a hadalkii way fasireen waxay dhaheen labada shay la leeyahay hadduu laba dhaafo wuu faafaa waa labadan dibnood waan yaabay xaqiiqatan ahlulcilmi saa u fasirayaan arkay waxay idhaaheen marka lagu leeyahay hadalka yani waa meeshay soomaalidu ka keeneen hadalkaa intuu afka ku jiro ammaanadaya saa ogeed waxaa yidhi culimada qaarkood waxaa laga sheegay salafkii hadalkay odhanaya way ka fikri jireen maxaa loo fahmi doonaa sidaa khaladkaa ma laga fahmaya kaasaa laga fahmaya kaas hadal uu taxriiriyey oo wax walba saxar walba ka saaray buu ku hadlaya hadduu isiraa hadalkaa dhib baa ka dhalanaysa iska haysanaya dee nabigu waa yidhi man kaana yuuminu billahi walyawmi alaakhir esh falyaqul khayran aw liyasmut ama ha wanaag ha ku hadlo ama ha iska aamuso cabdullahi bn cabaasna wuxuu yidhi qul khayran khayr dheh aw uskut ama aamus tanju waad badbaadiye khayr dheh waa waxa weeyaan haddaad hadlayso haddii kale aamus marka waa in qofku sirtiisa uu ka ilaaliyo inay fa inuu inuu dadka qaarkood ku aamino waxaa jira nabiga caleyh isalaatu wasalaam xadiis saxaabo badani ay ay ay nabiga caleyh isalatu wasalaam kasoo wariyeen min xadiisi mucaadi bni jabal wa bni cabaas wa abu hurayra wa cali wa cumar wa gayruhum rasuulku wuxu yihi sal alla alay waslam waana xadiis saxiixa waxau nabigu yihi istaciinuu calaa qadaai xawaa'ijikum danihiina gudashadeeda iyo fulinteeda waxaa u kaalmaysataan bilkitmaani qarin limaada faina kula nicmatin buu nabigu yihi nicmo kastoo iyo gallad kastoo qof la siiyaa maxsuudun waa mid lagu xaasidayo mid xaasidoo nicmada ka xun oo inuu baabiiyo oo dhib ku gaarsiiyo jecel ba jira marka kaasi hadduu war helo ayuu ayuu kuu helaya wadda soo maa dee maxaa u waru heli warkaaga a macnaheedu maaha wax kasta qari a wax kasta dadka qaar baa qalad ka fahmayo waar hebel he bal iska warrama kheyr caafimaad xaafaddii ma joogtaa yaa buu ku leeyahay ma garata maaha wax walba qari laakiin wax aad is leedahay dhib baa kaaga imanaysa baa laga hadlaya baa laga hadlaya saas wey wuxuu yidhi sheekhu laa tuudici sira sir ha u dhiimanin washaaan faafiye iyo mid la wareega oo yabuuxu bihi dadka u sheeg sheegaya yabuuxu ay yuclinuhu wa yudhiruhu wa yunshiruhu bayna annaas dadka dhigdhigaya famaa racaa muu raacin hanaman ari muu raacin fi dawi baa idiin qoran soo maha fi dawi weyaan meeshaas saan umalanay bacdisu ha ha aniga ba bay igu jirta halkan bad waa qalade famaa racaa muu raacin fi dawi gee saxaro iyo meel banaan iyo geerigo-ana kumuu raacin adi sirxaanu niyey ee dawi cunay sirxaanku ayey wuu cunaya ma xabad ka tegi maayo markaa ninkaas saa sameeye sirtiisi cidis iga dhiibay wuxuu ka dhigan yahay dee nin waxa weeye warkiisa faafiyey laa taxsab innaasa dadka ha u maraynin dabcan waaxidan dabeecad keliya inay wada yihiin falahum dadka waxaa u sugnaaday gharaa-isu dhan dhala dhalanno iyo dabeecado laysa tuxsihinna alwaanun aanay midaba koobaynin dadkan aad aragto ha u malayn dhammaantood isku wada dabeecad yihiin oo maxaad ka- ka dhalanaya haddaad u malaysanay dhammaantood isku daba- isku wada dabeecad yihiin dee waxaad is odhanaysaa ama ku talagelaysaa inaad si ula wada dhaqanto soo ma la nin baa kaftanka jecel nin baa kaftanka ka xanaaqo haddaad la kafta maka shalay mooyo daro aad naftu ka dhacaysa ha ma garat nin baa wuxuu jecel yahay yani waxa weeyaan in in hadalka kiisa badnayn aan jeclayn nin baa wuxuu jecel yahay maantaba haddaad hadlaysa waa ku dhegaysanaya ma garad nin baa wuxuu jecel yahay yani waxa weeyaan in in in ay israacdaan oo dadka ula socdo ninna wuxuu jecel yahay inuu goonaysato goosato iska ahaado oo uu gaarkiisa u socdo nin baa wuxuu jecel yahay inuu isagu dadka dadku u samafalaan laakiin isagu ma- maalintay timaado wuxuu odhanaya, "May- may, ah, haydaarin kuma daaray xaaladiisu waa sidaas waxay weeyaan dee dadku anwaac weeye maadaamay dadku anwaac yihiin ha ugu talagelin marka horeba inay qaab qura kula wada dhaqmaan ee ku talagal inaad ka wanaagsanna wanaagiisa ku wado ka qaloocanna u dulqaadato qaloociisa iyo dhiibkiisa iska ilaaliso wa inaga nidhi sidee dad loola dhaqmaa bilixsaani waalcafwi ma aragta hadda ha si awgeed baa ilahay qur-aanka waxa eh, nebiga calayhi salatu slam horta masaladan sheegayo wuxuu nebigu yihi annufuusu junuudun mujanada nufuustu waxay ka dhigan tahay dadka bini aadankaa ciidan meel lagu ciidan meel lagu ururiyey ciidan meel lagu ururiyey ciidanka meel lagu ururiyey dee nin walba guribuu kusoo koray dhaqan buu soo yaqaanay dad is-yaqaana maaha dad hore isu yaqaanay maaha yaa ma garatay xataa dabciga ay ka leeyihiin cuntada nin baa laga yaabaa inaanu awoodi karin dad la jooga inuu wax cunaa isagoo dad la jooga inuu wax cunaa intiisa yar waa ridanaya banaankaasuu la gelaya kelidii buu cunaya nin baa laga yaabaa inayba ku adag tahay inuu kelidii wax cuno ma garat nin baa laga yaabaa haddaad cuntada ugu wanaagsan keento oo meel aan laydh lahayn aad tiraa kaale xogula cun inuu kudhaaho ha ka soo yaabin nin saaxiibkiyaasi aan jirin ma fahan hadday naftu ka baxayso oo aad tiraaha xuseenow kaalay banaan guriga gudihiisa laydh kama shidna wax igula cun abadan waa inaad iftiin la doonaataa si wax kula cun haadi tibaac nin baa cuntooyinka qaarkood marka horka naftuba ka baxaysa ma fahanti marka nebigu wuxuu uhi annufuus junuud mujanada famaa tacaarafa minha i'talaf nufuusta wixii iska afgartee urtood soomaalida waxay dhahaan labadaa qof yani hebel waa iyo hebel ha urtoodaa isla qaaday bay dhahan mogta wa- labadii is afgartaa ee arka inay is isqaadi karaan way israacaan wamaa tanaakara minha ikhtalaf labadii arka inaanay is- isu keeni karayninna way kala tagaan buu nebigu uhi wamaa tanaakara minha ikhtalaf dadka qaarkood markaad aragto baad go-aan ku gaadhay adoon la hadlin oo aan waxba kugu samayn isku tallaabaad saaraysaa inaanad ma halkaa u dhaafin haddaad salaamu calaykum isalaam calaykum salaamta inaad mar ugu darin dadka qaarkoodna adigoon garanayn oo aanidin is arag ayaa markaaad aragto naftaada waxay koransan qofka inaad barataa fiican hada alkalaam saxiix ya ikhwaan ha waxa weeyaan waa xadiiska nebiga alayh salatu slam uu sheegay marka dadku dabaayicooda caynkaas yihiin saa awgeed waa inaad ma- dadku maraatib kuu taagnaadaan wax kale iska dhaaf awlaadaadu isku dabaca maha awlaadda aad dhashay ee aad adigu gurigaaga ku tarbiyaysay isku dabacad maha mid baa canaanta wax ku qaata mid baa baryada wax ku qaata mid baa inaad labada isugu darto wax ku qaata mid baa waxa weeyaan aanad waxba marsiin karaynin haddii aanad galka seefta kala bixin ma garata marka inaad dhammaantood dhinac isu mariso waa dulmi akhi saa ogeed dadka waa la bartaa bili aadanka waa inaad barataa qofkan waxaasuu ku fiican yahay waxaasuu ku wanaagsan yahay ah soomaa odayaashii nin waayeelkiina haddaad la sheekato waxay ku odhanayaan war niyow tala nooca iyo noocaasaa timi yaa horta reerka ayaa ku jira hebel iyo hebel may hebel qadiyaddaa looma diro a hebel waa bir adaygo meel la rabo in la kharibo ayaa loo diraa bay ka odhanayaan rag ways yaqaaneen mogta a maadaama aanaynu rabinin wax kharib dhahe ninkii hebel ahaa inoo doona nin nabadoona oo hadalkiisu dadka gelayo oo cidda uu la hadla ay isu soo taagayso oo waxaan ku uri ummadda xataa cadowgiisu uu hadalkiisa qaadanaya la keenaya meesha iyadoo aad is leedahay maanta waa la isku baaba'ayaa oo galkaas seefta la iskala baxay waxbaan mahay ayuu ninkaasi hadlayaa wixii meesha ka baxaysa ya waxaan usoo taagnaa odayaasheena beledka jooga waxa weeyaan gar dhacday oo dabeedna la yidhi waxa weeyaan nimanyo qadiyadan way nagu soo noqnoqotay way istaagi weyde hebel ha la doono nimanyo waa nin aan nixin galalow ah oo wa waxay yidhaaheen inaga iyo nimankaas horta waa inaan kala hagaagnaa marka dadku waa noocaas limaada maxay dadku saa u noqdeen ikhwani ma idiin sheegaa maxay dadku u kala duwanaadeen maxaa laga abuuray dadka ikhwani ciid baa laga abuuray ciiddu ma isku mid ba ikhwani makala ciiddu waxay leedahay meel hadduu biyu ku da-o ool dug ka soo baxayo biyi haynaysa wanaageeda aad yaabto waxaad saa ugu turto aad deg deg uga goosanayso waxay leedahay meel haddaad tobanaan kunoo sano biyo ku shubto wax kasoo baxaya anaana jirin biyana kuu qabanayni ha marka liajli hada dadku kala duwan yihin ha laa tax markaa qaar baad jafaysaa de haddaa dadko dhan si wada si wada dhaqaaji istiraho ya ha nimanka dumarka badan qaban u sheegayahay hadday xaaskaagii hore fiicnayd oo ay gabadh waxa weeyaan raalliya ahayd dee talabaad si aha kaga talagelin bal horta diraaso iyo iska ogow haddaad tiraa sidan baa lay wadi jiray waa mushkilad nafsa shay hadday cagsiga ahaydna waxa weeyaan waa inaanad u malayn yani ha u malaynin gabadhaada haddii ilahay ku wanaajiyen dadko dhan wanaagsan yihiin ha u malaynin haddii gabadh xun lagugu ibtileeyo inay dadko dhan wada xun yihiin wahaakada wahaakada marka waa sidaas laa taxsab innaasa dabcan waaxidan taxsabi naasa dadka ha u malayn dabcan waaxidan falahum dadkii waxaa u sugnaaday kharaa'isu dhalanno iyo dabeecado kala duwan oo laysa lastu lasta aanad ahayn tuxsiihina alwaanu kuma koobi kartid midabayn iyo sifayn kuma koobi kartid marka waa inaad mid walba siisa ku wadaa si awgeed ilahay wuxuu kuli dhegeyso ilahay jala wacala wuxu uhi khudi alcafwa wamur bilcurfi wa acrid can iljaahiliin saddexdaa shay baa dadka lagula dhaqma inaad cafiga iyo ku dadaasho yani waxa weeyaan saamaxaadda dhibirsanaanta iska dhaafidda dulqaadashada waa intii inta aad dul qaadan karto ama shayg mun shaygu waxa weeyaan uu yahay shay dee la qaadi karo khud ilcafwa wamur bilcurfi wanaagana dadka far kelima ninka ku xumeeya waxa weeyaan wanaag far niyo ilaahay ka baqdhe tol baynu nahay silatul arxaamka waxani waa qalad ilaahay ka baqniyo waamur bilcurfi wacrid can iljaahiliina dadka qaar macangegiinah jira ilahay wuxuu yihi ha la qasanine iskaga tag waliaada muminiinta maxaa lagu sifeeyey hadday soo maraan majaalista gaalada maxay samaynayaan qaalu esh dadka jaahiliinta iyo fasaqada iyo kafarada majaalistooda lama fadhiisto waidaa maruu bilaqwi maruu kiraaman bu ilaha yidhi laqwiga way dhaafaan iyagoo sharaf leh hadday loogu yeedhana waxay dhahaan qaaluu salaaman sheekhu wuxuu yidhi ma wuxuu caddaynayaa masaladii dadku inay kala duwan yihiin wuxuu ihi maa kullu maain biyo kasta maaha ka sadaa-in biyihii sadaa la odhan jiray oo kale uma aha liwaaridihi ninkii ku aroora nacam haa walaa kullu nabtin shay kastoo baxaana maaha walaa kullu nabtin shay kastoo baxaana fa huwa sadaaun fahuwa fa huwa sacdaanun geedkii sacdaan la odhan jiray maaha laba miaalo waadixu keen wuxuu ku yihi biyo kasta oo aad meel ku aragto ishii iyo waxa weeyaan ceelkii sadaa la odhan jiray ee biyaa macaanaa waxaa la yidhi waa ceelkii ugu biya macaanaa ismu caynin mashhuuratin lam yakun cinda alcarabi acdabu fiiha waa carabi ceelashay ka cabi jirtay tii ugu macaanayd ilihii biyahay ka cabi jireen tii ugu macaanayd marka meel kasteed biyo ku aragta ha u malaynin inay sadaa tahay biyuhu isku mid maaha a biyuhu isku mid maaha ayib waa shay marka la ammaanaya waxaa la yidhaha waa la yidhi acdabu acdabu min min min sada sada waa ka macaanta ma garata sacdaankuna waxa weeyaan waa nabaad ka baxa dhulka nabaad dhulka ka baxa weeyaan oo ay daaqdo geelu uu daaqo waa cushbun bariyun oo yucaddu min afdali marca libil uu geelu daaqo waxyaabu geelu daaqa ka ugu fiicana anu kulli af somaali u garan maaye oo geelu markay daaqaan ay dararaan caano badaanna darariddu waxa weeyaan in geelu maaragtay candhadaha caanaha caano badani galaan marka caano badan baa laga lisaa oo weliba macaan oo subag fiican oo dayiba leh hadda ma garato ha labeen fiican oo dayiba leh marka waxaa la yidhaha marka la ammaanayo shay dhulka ka baxana waa marcan waa shay la daaqo walaa ka sacdaani ma garata walaa ka sacdaani saasaa la ydhaha marcan walaa ka sacdaani yani waa yudrabu bihi maalan shayga waxa weeyaan wanaagiisa ayaa iyo inuu aqraantiisa ka fiican yahay ayaa mithal looga dhigaa markaashe wuxuu ku leeyahay war dadku dabaecoodi waxay u kala duwan yihiin sida biyo u kala macaan yihiin oo shay kastoo biyo aanaad ceelkaa moodaynin waxa kale u kala duwan yihiin nabaadka iyo quudka la quutaa cuntada la quutaa sooma kala fadli badna yani nebigu wuxu i cunta waxaa fadlu tharidi calaa acaami fadlu caaishata calaa saa'ir nisaai ka fadli tharidi calaa saa'ir acaam marka cuntada way kala fadli badantay ya waxa dhulka ku baxaana way kala fadli badan yihiin ayib waay aadan ba halkan ila toban mer ba ku haray sheekhu wuxu uhi laa takhdishan laa takhdishanna ha haku haku waxa weeyaan baabiinin ha ku dhaawicin bimadlin meermeerin ha ku dhaawicin wajha caarifatin yacni samafal aad samaysay meermeerin ha ku waxa weeyaan luminin oo ha ku dhaawicin falbiru samafalka yakhdishuhu waxa dhaawaca madlun meer madlun meermeerin iyo walayaanun dib u dhigid sheekh wuxuu ku leehay hadaad macruuf qof u samayso oo aad wax u ballan qaado horo kasi soomaalidu waxay idhaahdaan subxaan allah soomaalidu waxay idhahdaan maya maya hore ayaa dhaanta ama ka fiican diidmo dambe marka uu qof ku yimaado adaa tira ornima ma hayo ama kuma siinayo qofkaas uu kaa qancay laka adaa tira berri kaalay uu soo noqdo saa dambe kaalay saa kun ii kaalay dee qofkaa waxba umaad reebinti sheekh wuxuu ku leeyay markaa warniyow haddaad macruuf samaynayso macruufkii dib ha u dhiginoo waxa weeyaan qofka ha ku caansiirinina hora u siiba ku leeyahay oo ha ku dhaawicin ha ku dhaawicin laa takhdishanna ha ku dhaawicin bimadlin meermeerin ha ku dhaawicin wajha caarifatin samafal aad samaysay ha ku baabiinin oo ha ku kharibin iyo macruuf aad qof u gashay ha ku dhaawicin waxa weeyaan bimadlin meermeerin iyo ta'khiir iyo dibdhigid iyo taswiif falbiru samafalku yakhdishuhu waxa baabiiya madlun meermeerin iyo walayaanun dibdhigid waa isla mid labada macne madlin walaa wuxuu ihi laa tastashir hala tashanin buu yihi hayra nadbin halkana sheekhu masle macruufu ku sheegaya saa awgeed baa nebigu alayh isalaatu wasalaam wuxuu yihi layulwaajidi qofka xoola haysta ee buuxa inuu qof xaq kula meermeeriyaa yuxilu waxay xalaalaysaa cirdahu sharaftiisa iyo wa cuquubatahu in la ciqaabo sharaftiisina in lagu dhaco welibana la ciqaabo ayay xalaalaysaa nebigu waayo dee waa macruufkii buu munkar ku bedelay soo ma laa tastashir buu sheeku dhaha la tashan hayra nadbin mid aan hayra nadbin mid aan munjid nashiid oo firfircoon ahayn oo waayo araga oo xaasimin go-aan leh oo yaqidin waxa weeyaan baraarugsan waxaad la tashataa buu sheeku ku leeyahay qof sifaadkan leh qofka sifaadka uu leyahy waxa weeyaan waa inuu yahay nin xaasima oo go-aan leh horta ko yaqid waa inuu yaho nin soo jeeda waa inuu yahayo waa inaanu caajis kaslaana ahayno waxa weeya nin soo jeedo waxaad u sheegaysa dhuganaya waa inuu yahay nadib waa inuu yaho nin waayo araga waa inuu yahay ha waayo arag so soomaalida waxay dhan hadaad cid la tashanaysa talagaleen la tasho nin taladiisa la qaato ninka taladiisa la qaataa waa nin waayo araga waxa weeyaan waxa weeyaan rug cadaadiya bele badan usoo joogay oo xaliyey soo waxaad garatay maaha waxa weeyaan garanaya taladu waxay ku fiican tahay laga daad mid kaslaan ah oo isagaba ka fadhida aad u tagto de wuxuu ka odhan niy arrintaas adiga la tashtay miyaha sheekh iska dhaaf waa bil dambe iyo laba bilood dambe iska sugo waxa weeyaan bal waxaad waxaan waxaanad rabtaa go-aan waxaa laga inuu ku neejabiyo walihaada talada markaad doonaysa inaad cid la tashato talada lama badiyo boqol qof haddaad la tashato ama toban qof aad la tashato dee dadku isku ra'yi maha soo ma way kaa qasmaysaa marka midaad qaatad waysa laakiin qof aad ku sifaadkan leh diintiisana lagu kalsoon yahy bal hadda nawowi dhegeyso wuxuu yihi waclam annahu yustaxabu liman ahama biamrin waxa waxa sunow ah qofka wax ku hamiya ee doona inuu arrin muhiima qabto an yushaawira inuu la tashado fiihi arrinta kala tashado man yafiqu bidiinihi qof diintiisa horta lagu kalsoon yahi mid faasiqa iyo mid mubtadica iyo mid caasiyo baasha dhexda baalanaya ha u tegin warni iska da arrintaasi waa adagto halkan in la fadhiisu ka orante ma garata ha wa khibratihi waayo aragnimadiisa qof lagu kalsoon yahay wa nasiixatihi inuu qofkaasi wanaagaaga rabo oo waa yacni wixii khayra uu kuu doonayo lagu kalsoon yahay oo nin cada cadow ah hala tashan dhoda cadaawadeedin dhexayso dee intuu nasiix isaga kaa dhigu si fiican kuu maleegi marka waa inuu naasix yahay qofkaad la tashanaysa wa waricihi xalaal miirad ah wa shafaqatihi kuu turhaya ninkaa la tashu kuleeyay imaam nawowi nabiguna alayh isalatu wasalaam wuxuu lehy almustashaaru mu'taman qofka lala tashaday waa qof la aaminay waa inuu wixii lagu aaminay oofiya xadiiskaas culimada qaarkood waxay u sheegeen qiso oo sida macmar ibn raashidba musanafkiisa uu ku sida musanaf ibn abi sheebaba ku taala waxa weeyaan nebiga alayh salatu salaam nin u yimi arrin buu kala tashaday wixii waxbuu ku yidhi isii dabeedna nebigu wuxuu ku yidhi ma haye eh igu soo noqo khaadim isi buu ku yidhi shaqaale maanta ma haya igu soo noqo ku yidhi maalin ay dee gacanteeda soo gashaan ku siinaya ninkii baa nebiga u yimi isagoo nebigu laba khaadim haya dabadeedna nebigu wuxuu ku yiri kala dooro mid dooro markaasuu nebi maxamed oo ii door markaasuu nebigu wuxu uhi almustashaaru mu'taman ciddii lala tashaday ee la talageliyey waa cid la aaminaye kaasaan arkay isagoo salaada ku dadaaliyay kaxaysa buu kuri nebigu alay slat slaam maxay noqotay markaa waa inaad qofka wax lagaa weydiinayo diintiisa horta aad eegto oo aad qofkan diiniyan waxa weeyaan awal khudwa nadra aad eegaysaa waa inaan noqon reer ladan buu ka dhashay khaasatan haddii waxyaabaha guurka iyo tijaarada iyo waxyaaba lagala tashanayo iyo qof inuu qof wax ku darsado ama uu nolol la wadaago ama waxa weeyaan uu cid ehelkiisaa siiyo waxyaaba noocaasa qofka waxaad ka og tahay diiniyan waa inaanad qarin sha xaaraana maaha xaaladda noocaas laakiin waa inaanad waxaan be wax beena ka sheegin waa inaanay cadaawad haddaad u haysa kugu kalifin cadaawadiisu inaad ku xaabiso tira alla war kuwaasaa war isugu dhawaanin allah ciinak caleyhim ma garata waa inaad saa odhan waidaa qultum facdiluu rasuulkeenu alayh isalaatu wasalaam waxaa lagu yihi washaawirhum fi lamri saxaabadaada la tasho mar arrimaa kala tasho marka waxaad tala qofka ka weydiinaysaa waa wax go-aan u baahan oo arrin weyn ah maaha ashyaada go-aanka adigu aad ka qaadan kartee masiirka masiiriga aan ahayn wax masiir iyo yani waxa weyan mustaqbal iyo waxa weeyaan hawlo culus ku xidhan yihiin baa mashhuurada la geliya lakiin haddaad tiraa shay kasta mashhuuran gelinaya waa ishkaal dee ya dadku waxa odhanaya dee malaa wuu soo yaro wataa ma garat kewdhe markaa sheekh wuxuu ku leeyahay qofkaas wuxuu uhi sheekhu laa tastashir hal tashin kayra nadbin midaan waayo arag ahayn oo waxa weeyaan xaazimin umuurta dabdinaynin nin aan ha nin aan kala garanaynba waxaad u sheegayso oo waxa weeyaan qofka nadibkaahi waa daabitulumuurku wuxuu kala garanayaa waxa xasankaa iyo waxa sayiga ah waa nin himo caaliye ah leh wuxuu kala garanayaa dayibka iyo iyo radiiga waxa weeyaan waa nin macruuf talada ku ah dayib soomaalida waxay kohanaysaa hebel waa talagaleen soo ma waa waa maaragtay nin baabkaas looga dambeeyo yaqidin oo soo jeeda oo aan arrintu iskaga iltibaasaynin nin markaa tiraa warnio sidaa iyo saa iyo saas intaas arrin baa isukay dhex yaalla aan intiiba kala saari karayn oo laga yaba inu kura o nin maxaa u dhexeeya horta arrimaha arrima aad leedahay ii kala door maxaa u dhexeeya hadduu kuraa dee kaas waxba aha ka aaminin looma hoyanayo ya ma garata qad istawaa waa sinaaday fiihi dhexdiisa israarun sirtiisa iyo sir iyo wa iclaanun muujismo yani waa nin dushiis bogiisa maxaa dhaha bogiisa iyo iyo daahirkiisa iyo baatinkiisu muuqiisa iyo mu muuqaalkiisa iyo iyo iyo wixii u qarsooni way siman yihin yani nin alla ka cabsilebu ka wadaa inagu ma ogin qofka wuxuu laabtiisa ku jira ama xaqiiqadiisa lakin daahirkiisa wixii ka muuqdaad kala dhaqmaysa walihaada ahlulcilmigu waxay idhaahdeen man galaba calayhi alcujbu taraka mashhuurata rijaal ninka naftiisa bilig la yidhaaye waxa weeyaan iscajabiya ma aragta hadda ragga inuu la tashado wuu ka taga markuu ka tagana ilantiisi baa maogtahay cajabisay ma ogtahay wuu jabaa saa awgeed baa waxaa xikamka ka mid a u ibnu cabdibar sheegay ashad ashyaai ta'yiidan lilcaqli waxyaabaha caqliga kordhiyo waxaa ka mid a mashhuurat lculamaai inaad culimada la tashato waayo culimadu waa waa nusaxo alla kacabsi bay leeyihiin cilmi bay leeyihiin diyaanadooda ayaa wax badan faraysa inaad iyaga la tashato wal anaatu fil umuuri iyo inaad ur- umuurta rogrogto oo aad aad iyo aad u eegto oo aanad iskaga degdegin ah wal- walictibaaru fi tajaaribi iyo inaad waayo aragnimadaadii hore isticmaasho umamkii hore iyo wixii dhacay iyo taladu waxay keeni karta iyo waxay dhali karta aad eegto wa ashaduhaa idraaran bilcaqli waxyaabaha caqliga dhibana waxaa ka mid a alistibdaadu inaad ra'yiga kelida un adigu meel la yuurursato walihaadaa iminka dadku markay shuraakoobaan ama sharikadooda maamulayaan hadduu sharkada shirkada qabsadan inaan talaba gelin oo tiisuunu cadda shirkaddu way baabadaa sooma a watahaawunu iyo nin la tahaawunka iyo walcajalatuna waxyaabaha dhiba ayay ka mid tahay talooyinka dhiba ayay ka mid tahay waay wuxuu yihi sheekhu arrintiibuu arrintiibuu caddaynaya wuxuu saa ku yiri wuxuu ku yihi falitadaabiiri talooyinka iyo arrimaha adag fursaanun far waxaa u sugnaaday fursaanun rag farda fuul ah oo idaa rakibuu markay fuulaan fiihaa dhexdeeda abaruu suga kamaa lil xarbi siduu dagaalkuba ugu sugnaaday fursaanun rag farda fuul adeer sida rag xarbigaba uu u jiro rag looga dambeeyo dagaalka iyo taatika dagaal iyo khubaro waxaa ku ah oo aan lagaga daba dhufan khaalid iyo xirtiisiiya ayay taladuna rag u leedahay ah soo ma haddaad tiraa ninkuuga kaala guriyo dhis ya dee wuxuu kugu guriga wuxuu u dhisuun siduu cantida isugu dardari jiray soo maa ah haddaad tiraa nin dabiib ahoo isagu garanaya waxa nin nin dabiiba wixii isaga la weydiin lahaa aad nin injineero la doonato guryaa dhisa aad tiraa nin bal hadda caafimaadka ka waran yah oo takhasuskiisii dee isagu lebanka iyo sibirka sida la isu saarsaaray iyo iyo gidaarkani siduu u dhismayuu yaqaanaa ah ma yaqaano ad dabiibkuma ahaa nufuusta dadka marka wuxuu ka tilmaamaya sheekhu yustashaaru fi kuli amrin ahlu ikhtisaasihi arrin kasta ciddii ehel u ah baa la weydiiya qur-aankay ku taallaa yaa ii sheegi kara meesha kaga taalla qur-aanka nacam fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun mid gaa mid gaalaa wuxuu ku yidhi waa mid muslima warne waxaad tiraan diinteedu wax walba wayna farto waxay tiri ciddii leha laga qaatee bal kaalay waxaad m mid gaalaa wuxuu ku leeyahay mid muslima waxaad ii sheegtaa diintin m se wax walba may sheegnaa diintin cuntada se loo kariya may ka hadashay markaasuu yihi haa way ka hadashay markaasuu yihi kaalay ishots su ina mari uu kaxeeyo nin dambaaq uu geeyey kuuga deedna wuxuu ku yihi cuntadan sida loo sameynay ii sheeg dee ninkii kuuga cuntadii buu si wacan u dhigdhigay ninkii gaalka wuxuu yihi waan anu kitaabka iga tisboon kooriye dee kan inu cuntada kariyo waan ogahay markaasuu wuxuu ku yihi kan ilaahay qur-aanka wuxuu igu yihi fas'aluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun shay kasta cidda mutakhasisiin u ah inaan weydiiyo baa lay faray sidaa ogeed waa anigaa anigu dabaqay de wiska amsa muxuu ku hadlaya a ma garata falitadaabiri fursaanun taladu rag bay leedahay a nin nin baa gebyo gabayga iminka ma hayee wuxuu yidhi cuntada teeda macaani rag cunay leedahay dagaalka iyo dhiigka iyo seefaha iyo rag in la sukumaana rag bay leeyihi rag baabahashaa lagu ogi ya markaa wuxuu yihi falitadaabiri fursaanun taladu rag bay leedahay iyo umuurta iyo goynteedu kuwaasoo idaa rakibuu fiihaa marka ay u fardafuulaan ee ay u yani waxa weeyaan xaggeeda u kacaan ay ku talagalaan inay inay gooyaan abaruu fiihaa gooya ilahayna la kaashada kamaa lilxarbi fursaanun sida dagaalkuba raguu leeyahay marka wax walba raggiisa sibuu ku leeyahay sheekh wuxuu ku uhi walilumuuri tobankii daqiiqin kumbiy ka dhacen soo maa walilumuuri umuurtu mawaaqiitun bay leedahay waktiyo oo muqadaratun go-an wa kullu amrin arrin kastaana lahu waxa u sugnaaday xaddun xad buu leeyahay aanu dhaafin iyo wa miisaanun shay lagu qiyaaso soo runtii maaha falaa takun niya ha noqonin cajilan mid degdego bilamri arrinta ku degdega tatlubhu xaala aad doonaysa inaad hore u gaadho falaysa yuxmadu lama mahadiyo qabla nudji yacni waxa weeyaan dhammaystiranka ka hor buxraanun caafimaad lama mahadiyo buxraan waxaa la yidhaha culimadu yidhaha nooc xanuunka ka mid a ya anigu yani markii aan shuruuxda u noqday saasay u fasireen buxraan buxraan waxa weeyaan bay dhahaan qof baa wuxuu gaadhay xanuun baa haya serious qofkii unbaa mar keliya inta xanuunkii laga jaray kuri waan caafimaaday dawooyinkii iyo wixii da la bartay in qofkani uu ku caafimaadaan lama siinin waxay yidhaaheen culimadu caafimaadku waxay taasi calaamad u tahay inuu qofkaasi xanuunkaa u dhimanayo aanu ka kacayn waayo go-itaa go-idda laga go-ay go-idda laga go-ay waxa weeyaan wuxuu is odhanayaa waa waad caafimaaday dabadeedna intuu ka daba yimaado xanuunku ayuu hore u raacaya laakiin haddii qofkii markay dawooyinkii u dhammaystirmeen iyo wixii tajaarib lagu yaqaanay uu caafima caafimaadku hadduu qofka xanuun adag oo xaadi hayo xanuunada khatarta ahi dee in yar in yar buu yimaada tadriijiyan qofkii uun dee aad is lahayd wallaahi ka kici maayo oon dee oo xaaladiisuna khatar tahay uun mar kacay aalibka saasay u badantay bay idhaheen adibadu saasay idhaheen lakin dee ilahay waxba kuma aha mid laga qoostay inuu ilahay kiciyo soo ma laakiin sheekhu wuxuu ku yihi marka umuurtu mawaaqiid bay leedahay shay kastaa ashyaadu way kala horeysaa wakti munaasib oo shaygaas la qabtuu leeyahay wakti aan la qaban buu leeyahay wakti ayuu awqaata ugu ilaali awqaad muqadaru leeyahy oo shaygii waxaa laga yaabaa shaybaa maanta inaad qabato ku fiican mid baa ku fiican sanad kadib inaad samayso wa kullu amrin lahu xaddun wa miisaanun arrin kastaana waxay leedahay xad aan la dhaafinin oo haddaad shay intay taladiisu ay fudud tahay in la qabto aad sii fogeyso soomaalidu waxay dhahaan haddii maanta taladaa la qaban waaye maantii dhowdahaye meel shishaa laga doonaya saasay dhahan shayga markaad qiimeynaysana miisaankiisii saarniyo miisaan ka badana saarin had iyo jeer waxay dhacdaa marka dad intay wax dhexmaraan laysqabto ee qof idhaa hebel waxaasuu igu yidhi ama waxaasuu sameeyey saa sidaa iyo saas iyo sidaasuu uga jeed waxaa iyo waxaa iyo waxaasaa ka dambeeyey hadalkii wuxuu ka dhalinaya toban dambi mogta marka waa inaad tiraa bulukaayukaadi calaa rislika wixii qarsoonaa bal horta dee hadda ha soo fadhine wixii lagugu yidhi iyo wixii uun adigu ii sheeg waxaad u fahantay waa shay kale marka arrin kasta xaj iyo miisaan bay leedahay ha ku degdegin falaa takun cajiilan bilamri tatlubuhu falaysa yuxmadu qabla nudji buxraanu sidaa ogeed ba culimadu waxay idhaahdeen qofka had iyo jeer markay fitan dhacdo ya fitankaa ha noqon dadka ugu horeeya gala yana cadhadu kaa qaalib noqonin yana kaa qaalib noqonin nacra aljaahiliya qabyaaladu yana kaa qaalib noqonin yana naftaada iyo shaydaan kaa qaalib noqonin shayga qiyaastiisa shayga aada u eeg aada u diraasee ta'ani ku samee waxa weeyaan siduu sheekhu inoo sheegaayey siduu sheekhu hadda inoo tilmaamayay culimadu waxay idhaahdeen qofka fitanka ku degdega ee markaba dhex mur dhex gala isagoo aan ka fiirsan oon rogrogin yudilu yadilu wa yudilu alaakhiriin dadkana wuu luminaya isna wuu isluminaya saa ogeed cabdillahi bn mascuud wuxuu yihi innahaa satakuunu umuurun mushtabihaat umuur isu eeg eegoo xaq dhinacna xaq uga eeg dhinacna baatil uga eeg oo shubha badan ay ku sugan tahay baa iman doonta fa calaykum bitu'adati deganaansha ogaada waxaa ogaataan inaad ashyaada aada u rogrogtaan sheega inaad xadkiisa ogaato xadkiisa baaxadiisa aanad ka saarin aanad xilmi iyo anaad iyo waxa weeyaan ku dhaqan cajale iska ilaali fa calayka bitu'adati faina fa inaka adigu an takuuna taabican fi lkhayri inaad khayrka cid ku dabagasho ayaa khayrun min an takuuna ra'san fi shari inaad sharka hogaamiye ku noqoto waxaa kuu dhaanta inaad noqoto mid khayrka cid ku dabagala soo runtii maha cali bin abi taalib wuxuu yihi qad falaa takunuu cajilan ha noqonina kuwa degdega madaayiica balaayada faafiya buduran waxa weeyaan beera ha noqonina sidaa ogeed imise shay baad aragtay walihaada markay dhib ku dhaco culimada loo eertaa xaggooda waayo culimadu waxay wax ku eegayaan nadra thaaqiba baciidat almada microscope fog bay isticmaalayaan marka iyaga iyagaa iyagaa la dabagala badana inta waxa weeyaan tale culimada leedahay laga leexday ee markii la waday la waday la waday ee xumaan iyo qurun iyo kashaambiir looga dhaadhacay culimada inta loo soo noqday sheekh waanu qaldanay bal hadda dee maalintii haddaanu taladina qaadan lahayn dee maxay taartay maalintii haddaanu taladina qaadan lahayn waa waa waa waxa weeyaan waa tiyaan sheegaya waa tala maray maray maraad garan weydayo mara ku seegto wuxuu yihi sheekhu kafaa waxaa kaga filan caawa dulqaata in yar laba beyt saddex beyt baan ku daraya si aan kafaa min alcayshi miyaan booday kafaa waxaa kaaga filnaaday oo qof ku filan min alcayshi nolol iyo iyo adduunyo waxaa kaga filan maa qad sadda wixii daboola min ciwazin faqari wixii kaa daboola iyo baahi ee baahi kaa saara ayaa kugu filan fafiihi waxa ugu sugan fafiihi kaa waxaa ugu sugan lilxori qofka caaqilka ah ee qaanic ee qanca in qanac in xaqiqta haddaad xaqiiqadas gaadho ghunyaanun kaaftoon iyo hodantinima ugu sugan walaal wuxuu ku leeyahay waxaa kaaga filan nolol wax faqri kaa badbaadiyo kafaafkaaga ah oo kugu filan sootayna soo taqriirina maa ha haddaad qof qanacsan oo ilaahay qanaaco uu siiye aad tahay dee wax faqri kafaafkaaga haddaad haysato noloshaadi waad haysataa rasuulkeenu muxuu yihi ikhwaani man asbaxa aaminan fii sirbihi mucaafan fii badanihi cindahu quutu yowmihi fakaanamaa xiisat lahu dunya bixadaafiiriha ninka waxa weeyaan aaminan fii sirbihi nabadgelyo haysta caafimaadna haysta quudkuu cuni lahaana haysta adduunye waxba kama maqnayn nabigu alay isalaatu wasalaam hadday muslimiintu taa fahmi lahaayeen aakhira may dayacanteen ikhwaan taa waxana adduunyana sidan umaynu raacneen laakiin waynu ka dhacsannahay alla xaqa haynagu haafijiyo kafaa min alcayshi risiq waxaa kaaga filan maa qad sadda wixii daboola min ciwasin baahi wixii kaa saara ayaa kugu filan ee kafaafkaaga ah fa fiihi waxa u sugnaaday lilxori xorka waxaa ugu suga qofkii xorta ahaa ee caaqilka ahaa ee qanacsanaa waxa ugu filan in xaqaqta sawtaaduma kor dhabna in xaqaqta haddaad xaqiiqada gaadho qunyaanun kaaftoon baa kuugu sugan wadulqanaacati kii qanaacada oo saaxiibkaana raadin waa mid ka raalliya min maciishatii noloshiisa hadduu ilaahay qanaaco ku siiyo dee noloshaada waad waad ku raalli tahay sheekhu wuxuu yidhi sheekhu hadalkaa qorta sheekhana naadimkay wuxuu yidhi xaddul cafaaf cafaafka iyo dhowrsoonaanta waxa u axad alridaa bilkafaaf inaad ku raali noqoto xaddul cafaafi alridaa bilkafaafi waa inaad wixii kugu filan hadduu ilaahay ku siiyo ku raali noqoto adduunyo dheeraadkeeda iyo raadinteeda aad iska dayso muxuu yihi nabigeena alayh salatu salam allahuma ajcal caysha ala maxamedin kafaafan kafaafku waa maxay in ilaahay baahidaada ku dhammaystiro kaana ilaaliyo inaad bili aadan u baahato marka wuxuu ihi waa wadulqanaacati kii qanaacada oo saaxiibka ahna raadin waa midka raalliya min maciishatihi maciishadiisa iyo noloshiisa wixii ilaahay siiyuu ku qanacsan yahay sidaas weeye sidaa awgeed baa sufyaan thawri wuxuu yihi raximahullah sufyaan binu cuyeyne cafan wuxuu yihi laysa min xubi dunya addunye kalgacaylkeeda kama mid aha kalgacaylka ilaahay nahiye yidhi adduunyaha jeclaanina kama mid aha dalabuka minha maa laa budda minhu doonitaanka iyo raadinta aad raadiso wixii aad aanad ka maarmaynin adduunye ka mid a ee maxay ah waxaad xidhato waxaad cunto waxaad cabto meel aad u hoyato iyo waxaad fuusho haddii haddaad markab haysato aad fuusho iyo sakan maskan aad degto iyo makal aad cunto iyo caafimaad iyo nabadgelyo waxba kaama maqna walaa waxba kaama maqna waxba yaan inta adduunya laga daba dhaco waxa weeyaan modelada baabuurtaee kala duduwan isku bedbedelkooda aakhiraha laga aakhiraha lala sugo wadulqanaacati raadin min maciishatihi wa saaxibu lxirsi ninkii adduunye daba dhigtay ee bahashaa dabagalay ee adduunya meelay kaadduunya meelay ka gasha ay weyday isaga in ahraa hadduu qani noqdo bahashii loo dhiibo faqad baanu wuu cadhaysan yahay warsa ruma ha waxa weeyaan dee maxaa keenaya waxaa keenaya maalin walba dad bay isugu dhacayaan maalin walba dad bay isdilayaan maalin walba qol waxa weeyaan afar iyo labaatan saacadood iyadu b latala daba taagan yahay hub a markaasay qaraabadiisi isku nacayaan oo tolkii isku nacayaan oo saaxiibadii isku nacayaan oo ma garat a wa saaxibulxirsi ka xirsiga u saaxiibka ahina iyo dadaalka iyo damaca ee isla adduunye gaadho soo koob in ahraa haddii in uhriya ama in ahraa hadduu sari noqdo faqadbaanun yani kuma filaanayso ee waa mid cadhaysano xasbulfataa qofka qofka dhalinyartaa waxaa ku filan ama bili-aadankaa waxaa ku filan caqluhu caqligiisa ugu filan khillan saaxiib oo yucaashiruhu uu la dhaqmo caqli wanaagsan iyo qanaaco iyo fataano iyo ragannimo iyo caqlu hidaayo ilaahay hadduu siiyo waa kugu filan yahay goorma idaa taxaamaahu markay ka dheeraadaan ikhwaanun saaxiibo iyo khullaanu raggii ay dadka isugu xigeen maalinta ku jaraan waa masaa'ilka ugu daran raggii ah saaxiibada ahun hadday maalinun kaa jaakiran aad aragto un iyadoo albaabada lagaa xidhay waxaa laga yaabaa inuu dhulku kugu yaraado diiq aad gasho ciriir aad dareento ya sheekh wuxuu ku leeyahay haddii ilaahay caqli fiican ku siiyey diinna kuugu daray qanaacana aad leedahay iyo kugu filan saaxiib uma baahnid waxa weeyaan ee adigu hays baahinin dhulka hays dhigin humaa labadaasi caqligaa wanaagsan iyo qanaacadaasi xikmada iyo taqwadu ha xikmada iyo taqwadu ilaahay uu ku siiyey radiica libaanin libaanin waa kuwo caana wada dhamay xikmatun xikmad humaa labadoodu radiica libaanin waa kuwo caana wada dhamay labadee xikmatun xikmad iyo watuqan alla kacabsi alla kacabsi iyo hadduu ilaahay ku siiyo xikmad wa saakina wadanin laba wadan wada degayna oo iyaguna aan kala hadhinna maalun maal weeye iyo watuqyaanun xadgudub hadduu ilahay xoolo kuu dhiibo ilaa in in yaru ilaahay u naxariistay mooyaane waxay ka qaadaan maxay tuqyaan iyo xadgudub dadku dulmiyaa wuu ku kibraa waxa weeyaan waa laga fadhiyi waaya xaggee ku taallaa warkaasi ilahay qur-aanka wuxuu ku yihi kallaa ina alinsaana la yadqa wala bili aadan wuu kibray buu ilahay markaasuu ilahi wuxuu sheegay sababtu wuu kibray ilahi wuxuu hi an ra'ahu istagna wuxuu isu meleeyay inuu hodan noqday waxoogaa shinimaa markii loo soo ururiyey waxaa warkaa ku ogaanaysaano markhaati doon u ah gaaladaa ka timaadeen gaal lacag haysaa siduu u dhaqmaa ikhwaani wa soo aragteen soo ma ya waxa weeyaan kibirka iyo fujuurka iyo isla weynida haddaan diin dabarta aanu ilaahay qofkaas hinin waxyaabaa lagu lumay ka mid kalaa ina alinsaana la yadqaa an ra'ahu istaqnaa buu ilaha marka laba laba lababa dhinac bay saaxiibooyin xikmad iyo alla kacabsi waa saaxiibo oo waa laba walaala ahoo naas wada jaqay waxa iyaguna laba wada laba wadan wada degay ah ya maxaa la idhahaa oo isku wadana ama isku jinsiyada aa lafdigii lagu cabiri jira waxa weeyaan yani waxa weeyaan waa isku wadan baan nahay ama ninkaa wadan baanu kasoo wada jeednaa ama labadaasna waxa ah oo isku wadan oon iyaguna kala harin maal iyo duqyaan ilaa qaliilan in yar mooyaane cumuumka dadku ka sheekanaya qaliilkaas yaa kamid a kuwii nebigu inooga sheekeeyey oo weli addoon ilaahay cilmi iyo maal uu siiyey oo wujuudii khayrka ku bixinaya sidaa awgeed baa nebigu wuxuuhi sida saxiixa ku sugan almukhiruun hum almuqiluun kuwa ilaahay xoolaha u furay waa kuwa khayrka ugu yar buu nebigu alayh isalaatu wasalaam jannada cidda gelaysa kuwa ugu yar weeye kuwa adduunyada loo dhiibay ilaa buu yihi nebigu alayhi salatu almukhiruun hum almuqiluun kuwa adduunyada hareerahooda ay martay waa kuwa aakhiro ilaahay agtiisa waxa weeyaan aan waxba ka ahayn badankoodu maalinta qiyamaa la sortaago ilaahay hum lmuqiluuna ilaa man ninkuu ilaahay ilaa man actaahu llahu maalan faqaala bihi haakada wa haakada ilaa nin ilaahay xoole intuu siiyey yamiin iyo shimaal u bixiyey oo waxa weeyaan khayraadka ku kasbaday oo ilaahay ugu dhawaaday mooyaane kaasunba qoladaa ka baxsaday ya hadda warkaa waad fahamtay soo maha sheekhu wuxuu yihi hadal hadalka saaxiibada hadday ku jaraan hays odhan adduunyada haysku yareenoo kooma haysgelinoo haysdilin waxaad samaysaa walaalo kale raadso ayuu ina odhan doonaa idaa jafaaka khaliilun waa ka xagga dambe ku jira idaa jafaaka khaliilun kunta ta'lafuhu nin saaxiibkaaya hadduu ku gooyo ad aad u jeclayd fadlub siwaahu doono fa kullu nnaasi ikhwaanun fa kullu nnaasi esh ikhwaanun sidaa awgeed wuxuu ina yidhi idaa nabaa bikariimin mawdinun baydkaasaan ku khatimaya idaa nabaa hadduu tuuro bikariimin nin rag ah nin nin rageed ah haddii uu tuuro mawdinun wadan uu tuuro oo dadkii aad la deganaydun ay kula coloobaan oo col dabada kuu sudhaan falahu falahu waxaa u sugnaaday falahu waraa ha ha ha sax falahu waxaa u sugnaaday waraa'ahu fii basiidi lardi awdaanu arlada muggeeda beledkaa meelaan ahayn meelo badanu degi karaa ayaa usugnaatay macnaheedu waa maxay iskaga tag alla cidhiiri kuma badin moogta ya maadaama ilahay cidhiiri ku badin waddan kala tag oo aad ilaahay ku caabuddo walaalo wanaagsan aad ka hesho waxa weeyaan kuwan iyo cadaawadoodana aad kaga maaranto qalbigaagana aad ugaga raaxayso saa awgeed baa shaafici wuxuu ku gabiyey gabay laftigiisi mahayo iminka hadday dhul deeq kaa diiq kaaga dhaco iyo cidhiiri iyo xasad ka guur ardullahi waasicatu arlada ilaahay waa mid waasica ilahay baa qur-aan ku sheegay de ilahay wuxuu yihi kuwii la jilicsaday ilahay wuxuu ku yihi alam takun ardullahi waasicatan fatuhaajiruu fiiha war miyaanu ilahay arlada badinin maxaa halkan isugu koobteen ka yaaca oo meela ilahay ku caawiyaysan taga maaragta marka xikamkay ka mid tahay haddaad meel fahmi weydo oy magaala ku soo eegto inaanad adiguna eegine ha ya oo dhaqanka ay ku dhaqmayaane xumaanta aanad kula dhaqmine aad ka guurto oo aad ka caragedisanto soomaalida waxay dhahan guri xun waa laga guura guri xun waa maama waa laga guura ma garata gabadh xun oo lala guursadaa subxaanaka allahuma bixamdika laa ilaha illa anta astafiruka atuub ilayk